asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan alriid suban idaacadda star f m cusub gobolka waqooyi bari ayaa dhegeystayaal dhegeysanaysaana kuna soo dhawaada xubinta wargeysada waxaalahan ku qoreen oo subax waliba aad halkan aad ka dhegeysataan warka laga rabo sabtida axadda dhegeysan wargeysada kale hadee daily nation the standard halkasaaka gacantan ku ah wargeyska the daily nation muscab ayaa wargeyska kale the standard noo akhrin doonaa waxyaalaha markaas ay qoreen laakiin wargeyska aan ku horumarino marka hore the daily nation inagoo qeybaha dambe dhegeystayaasha siin doono saakase kusoo kaakicin kuwa bristan maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa sidee saaka deegaankaad ku sugantay maxaa la hadalhayaa maxaana ugu weyn ee qeybaha dambe fursad u siin doona qof waliba si aan fikirkiisa ama aan u dhegeysan waxa saaka deegaankiisa qaridiisa tuladiisa ka cusub saaka yuusuf bakad ayaa dhegeysta wargeysada nila socodsiinaya sidoo kale muscab ismaaciil aan soo qabta marka hore wargeyska the daily nation waxyaalaha markaasi kala duwan uu saaka qoraya halkan wargeyska wuxuu halkan qoraya dhegeystayaal musalia mudavadi waa madaxa xisbiga a n c saaka halkan wargeyska bogiis afraad ee shanaad ayuu macluumaad kaga bixinaya sida aan toos u aadna wargeyska bogiisa shanaad iyo afraade halkan musalia mudavadi ayuu ka xusaya ama ku xusaya wuxuu leeyahay aniga waxaa markaasi la ogaan doonaa halkan u boodi doono ama sidoo kale diiradeyda ay saari doonto saddex iyo labaatanka ee bishan aynu ku guda jirnay dhegeystayaal ee janaayo iyadoo shalay markaasi uu sheegay ama ula hadlay mid ka mid ah warbaahinada dalka ama sidoo kale wargeyska the daily nation uu kula hadlay waxaana uu sheegay in markaasi asaga xisbigiisa ee sida uu hogaaminayo a n c waa musale mudavadi in uu iskaga sidoo kale ku bixi doono ama uu geli doono albaab weliba uu furan suurtagelimadiisa bahwadaagna uu la sameyn karo xisbiga uu doono iyadoo markaas uu soo hadal qaaday xisbiga markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ee ah u d a waxaana horaan markaasi ay wadahadal u socdeen sida qaar dadka khubarada dhanka siyaasadda uga falada sheegayaan in musale mudabadi ay dhanka markaasi weerar ay ku qaadaan galbeedka dalka ama sida western dhegeystayaal ay halkaas uu madaxweyne ku-xigeenka taageero uu ku raadsanayo waxaana halkaasi alloolan xoogan u dhex yaallaa madaxweyne waa madaxa xisbiga a n c musale mudabadi iyo sidoo kale madaxa shaqaalaha francis atwoli oo asaga horaan sheegay in uu markaasi asaga duqa halkaas u yahay oo sidoo kale amarka amarkiisa ay qaadanayan oo keliya amar kaleh in aysan dhegeysanaynin dadka halkaasi ku dhaqanay weston laakiin galbeedka waxaa iminka la doonayaa sidaa ayaga go-aankooda u gaari lahaayeen waxa uu sheegay musale mudabadi in go-aanada dadka ayaga gaari doonaan wakhtiga siyaasadda laakiin anaga wuxuu leeyahay saddex iyo labaatanka go-aankayga rasmigan ku dhawaaqi doona iyo weliba halka aan isbahaysi la samaysan doono sida wargeyska saaka bogiis afaraad iyo shanaad uu macluumaad saaka kaga qorayo ku saabsan xisbiga n c waxaa sidoo kale su-aalaha la weydiiyey xisbiga aada u tiro badan ilaa iyo su-aalo dhowr ah sida wargeyska uu qorayo waa shan iyo toban su-aalood oo markaasi ku saabsan xisbiga iyo waxaalaha markaasi uusan ugu birin madaxa xisbiga o d m raila odinga inkastoo uu ku dhalilayo in markaas aysan ahayn xisbigiisa rasmiga uuna ugu yeerayo in ay taasi aysan u ka jawaabi karin su-aalaha laakiin ay tahay waqti dheer oo aan markaas ula soo shaqeeyay ama sidoo kale suurtagalnimada u arkin in azimiyo la umoja movement u wato madaxa xisbiga o d m inaysan asaga dan ugu jirin iyo sidoo kale dadka shacabka uu asaga mathalayo musale mudeveri wuxuu ku adkeysanaya iminkan go-aanka coalitionka building ama sidoo kale ay soo wada dhisayaan wadi wadahadalka xisbiga u socdo iyadoo sidoo kalena la arkayo dadka aad iskugu dhow yihiin sidoo kalena ay la socdaan madaxa xisbiga u d a waa uda ee madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto sida malala senatarka kakamega oo senatarka dhegeystayaal dhankaasi mid ka mid ah oo aad ugu dhow haddana musale mudavadi lagu arkayay kulamadii markaasi ka dhacay bomet iyo sidoo kale eldoret ee countiga wasingishu dhegeystayaal haddaba kulamada dabcan iminkan horyaallo ayaa markaasi kala bidhaansan doonaan iyo sidoo kale halkaa markaasi ay ku dambeyn doonaan one kenyan alliance haddii uu ka baxo dadka markaas ugu firfircoon sida musale mudabadi iyo sidoo kale madaxa xisbiga wiper clonzo misoka inkastoo laakiin isagoo clonzo misoka uusan weli kala cadeynin halka uu arrintiisa ku biyo shuban doonto laakiin isagana qoomiyadiisa kaambada ayaa markaasi farqaha haysata waxaana markaasi gadaal ka kala riixayaan gabanaha countiga kituy avred waa countiga waa saddexda county ee kambani sida machakos kituy iyo sidoo kale maqueni dhegeystayaal sida wargeyska saaka uu qorayo waxaana leeyahay halkiisa weli ma kala caddo waa dabcan waa stephen clonzo misoka madaxa xisbiga wiper dhegeystayaal haddaba wargeyska qeybtiisa kale saaka waxyaala uu qorayo waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal iyadoo shalay markaasi dhanka madaxtooyada azimiyo lamoja uu madaxweynaha dalka uhuru kenyaata ku casumay qada sharafna ugu sameeyey xildhibaanada iyadoo uu xildhibaano aada u tiro badan iyo weliba dhinaca xisbiga o d m ay ka socdeen qaarkood waa dabcan dhinaca xisbiga o d m ay ka socdeen iyo sidoo kale khulafada taageersan madaxweynaha wargeyska wuxuu halkan saaka u qoraya uhuru raila rally mps waa dabcan kuwa markaasi xulafada la ah madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaa halkan markaasi sii xoojinaya azimiyo oo aad ajandaha iyo qorshaha markaasi madaxa xisbiga o d m u wato ee ololihiisa dhanka siyaasadda halbeegiisu ay tahay waxaana markaasi kasoo qeybgaleen xildhibaano aada u tiro badan ilaa gaarayaan laba boqol oo xildhibaan sida wargeyska saaka bogiusa ah labaduu qorayo laakiin kamay soo san qeybgelinaya la leeyahay xildhibaanadan dhinaca kale ee ka socda ee madaxa xisbiga ama sidoo kale waa madaxa ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka dalka wilim ruto xulafadiisa maysan kasoo qeybgelin leeyahay iyadoo taasi ay qalinka ama sidoo kale aan aysan soo qaban diiradda aysan soo qabanin sida wargeyska bogius uu qoraya saaka iyagana qeybtooda dambe ayuu saaka wargeyska kaga qorayaa sababta iyo iyagoo markaas eedeen jeedinayo laakiin wargeyska halka madaxweynaha nuxurkiisa sheekada wuxuu halkan leeyahay shalay waxay markaasu kala hadlay arrimaha adeegsiga iyo sidoo kale ka faa-ideysigii labada kun sideed iyo tobankii asaga iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga waxaana la sheegaya wargeyska uu qoraya in ay markaasi waxyaalo fara badan iyo iskumaating fara badan iyo heshiis fara badan iyo meelmarin fara badan ee ku saabsan xisbiyada inay markaasi ay u suurta gashay una fududaysay wax weliba ay markaasi horaan ay cakirnaayeen laakiin fursadahooda ama sidoo kale wakhtigeeda ay kusoo beegmatay labada kun sideed iyo tobankii kadib heshiiskii ay wada gaareen madaxweynaha uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m dhegisa raila odinga waxaana uu sheegay in ay sidoo kale iskuday fara badan ay sameeyeen in wax badan ay ku dhaqaaqaan sida b b i da laakiin wuxuu sheegay inay socon weysay oo markaasi dhibaato xoogan ay naga haysatay dadka qaar ay markaasi gadaal ka riixayeen waxaana sidoo kale uu sheegay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta intuu shalay sharaftaasi ugu sameeyey madaxtooyada state house waxa uu sheegay in biilka ay ku maasan yihiin xisbiyada iyo weliba taageeridda ay markaas ku dhaqaaqeen ee meelmariyeen dhanka baarlamaanka waxa uu sidoo kale ka codsaday golaha sanadkana sidoo kale inay markaas u dheganuglaadaan sidoo kalena ay tahay wadadii markaas imikan xari lahayd isku imaatinka wada shaqeynta iyo sidoo kale in xisbiyada hal meel ay wada noqdaan una noqoto madka markaasi waxaa loo yaqaano national interest dhegeystayaal ama fursad ama faa-ida markaasi qaranka ugu jirto sidau madaxweynaha u dhigay waxaana markaasi loogu jiiday sida wargeyska saaka u qorayo xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka waxay leeyihiin dabcan warqad ka socota maanan helin dhanka madaxtooyada sidee markaasi ku tegnaa kalfadhiga raali waa kulankaasi sida wargeyska bogiisa toddobaad saaka uu qorayo wargeyska wuxuu halkan faahfaahin kaga bixinaya madaxweyne ku-xigeenka xulafadooda waxay markaasi sheegayaan inay tahay mid qabow oo dagaal qabow oo markaasi madaxweynaha uu kula jiro madaxweyne ku-xigeenkiisa sida waxaa markaasi leeyihiin mitinkaasi waxay aan ku qiyaasi karnaa ay leeyihiin mise aan ku qiiman karnaa mid markaasi kala geen karo oo dhanka siyaasadda ah waxaana leeyihiin waa mid qala qeybin kara dadka shacabka ama kala geen karo waxaana leenahay leeyihiin in markaasi siyaasad ay tahay lagu jeedo in lagu jaangooyo ama sidoo kale lagalaga tuuro markaas isbedel aan ama lagu dareensiiyo madaxweyne ku-xigeenka ay leeyihiin waxaana leenahay dabcan cid markaasi nagu casumta ma lahan shirkaasi ama sidoo kale kulankaasi madaxweynaha uu la yeeshay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka iyo golaha sanadka balse waxaan leenahay waa mid markaasi kala qiimin karta siyaasadda ee iyadoo laga duulayo sidii looga hormaan lahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waa sida markaasi qoray wargeyska saaka uu qorayo soo kooba dhegeysana intaa muscab ku wareejin wargeyska the standard waqtigan weynahayaaye waxaa leeyahay dabcan wargeyska bogiisa tobnaad saaka wuxuu qorayaa iyadoo markaasi kenyaan fara badan cudurka covid sagaal iyo toban ay markaas u dhinteen sida wasaaradda markaasi caafimaadka ay sheegayso waxaana wasaaradda caafimaadka ay sheegaysaa in ilaa iyo markaasi mashiinada dabcan mashiino gaarayso toddobaatan iyo shan mashiinoon mashiimaha covid sagaal iyo toban la geeyey isbitaalo fara badan ilaa iyo waa waxaa leeyahay ilaa koob iyo toban isbitaal ayaa oo kountiyada ayaa markaas helayaan toddobaatan mashiinada valenterska loo yaqaano oo kuwaas oo dowladda ka socoto si looga cabo qofka in looga baaro cudurka covid sagaal iyo toban ama qofka dhibaatada kasoo gaartay cudurka covid marka waa cudurka covid sagaal iyo toban taasoo la sheegaya in qaarkood aansan la isticmaalin odit markaas ama warbixin aan soo saaray ayaa lagu sheegay in ay dadka u dhinteen mashiinada oo aan markaas sidii la rabay aysan u adeegsanin isbitaalada kaasoo la sheegay in hoosdhac xoogan lasoo sino kadib baaritaan lasoo saaray sida wargeyska boggiisa tobnaad uu ku qoray saaka dhegeystayaal wargeyska sidoo kale halkan wuxuu qorayaa dhegeystayaal qeybtiisa ugu dambe halkan waxauu wargeyska leeyahay mogoha waxa uu markaas sheegay in ay weli ay socdaan dadaalada iskuulada fasalada cusub ee lagu dhisayo sidoo kale la dardargelinayo si deg degan ay u socdaan si xooliya sida uu ku sheegay iyadoo boqolkiiba sideetan iyo sagaalka boqolkiiba sideetan ama sagaashan ay si xooliya ku socdaan iskuulada la dhisayo kuwaasuu sheegay inay markaas looga faydiisan doono manhajka cusub ee c b c kuwa grade sixna ay markaas ugu biiri karaan iskuulada oo caadiga manhajka waa manhajkan ee u degsan dhegeystayaal sidii ay fasalo horle u heli lahaayeen waxaana markaasu sheegay in iskuulo badan iminkan la dhisay dhegeystayaal sida uu sheegay sida uu guunya subcounty halkaas u booqday uu sheegana in ay maalin maalinta kasii dambeysaba lasii dhisayo iskuulada waxaana uu sheegayaa in ay laa iyo fasalada lacag qaar ay ku baxayaan inkastoo uu sheegay in meelaha kala duwan ama deegaanada kala duwan lacag ay sii badanaan laakiin halkii fasalba waxaa ku baxaya lacag gaaraysa toddoba boqol sideetan iyo sideed kun waa toddoba boqol sideetan iyo sideed kun oo lacag ayaa ku baxaysa sida mugoha waqaji laakiin wuxuu leeyahay meelaha qaar ayaa markaas biyo la-aan ka jirta oo sidoo kale meelo fogfoge laga keena biyaha waxaa uu leeyahay lacagta ayaa sii badanaysa lacagta dadka qaadaraaslaayda iyadoo uu sheegay in bilaha markaasi soo socday abriil fasallo kale hor leh markaasi la fuuri doono ama sidoo kale la dhagax dhigi doono si ay fasalada usii bataan ilaa iyo toban kun oo fasallo ah ayaa markaasi dowladda ama wasaaradda waxbarashada ay sheegtay in la dardargeliy sanadkan si ay loo helo fasallo kooban oo aada u tiro badan dhegeystayaal sida wasiirka waxbarashada mugoha uu ku sheegayo dhegeystayaal waad mahadsantihiin la socodka dhegeysi idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal bal iminkan muscab ansiyo iyo wargeyska kale the standard
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin waxaanu iminka gudagelaynaa wargeyska the standard xubinta wargeysyadan ku guda jirnaa waxyaabaha ugu xiisaha badan wargeyskaasi maanta uu daabacayo ayaanu eegeynaa iminka boga ugu horey wargeyska the standard waxaa halkaasi uu soo qaatay sawirada madaxweynaha sawirada madaxa xisbiga o d m raila odinga iyo weliba sawirada hogaamiyayaasha oka iyo sidoo kale sawirada qaar ka mid a xildhibaanadii shalay ka qeyb galay shirkii ka dhacay aqalka madaxtooyada state house waxauna leeyahay mudavadi iyo kalonzo musyoka oo iyagu ka dhuuntay shirkaasi uu ku casuumay madaxweyne uhuru kenyatta bogga afraad ee wargeyska the standard iyo warbixintaasi oo dhammaystiran ama faahfaahsan ku qoraya aanu togno bogga afaraad waxa uu soo qaatay weli sawiradaasi aanu soo sheegnay hogaamiyaashaasi waxauna leeyahay hogaamiyaasha isbahaysiga ooka iyo shalay waxa ay ka dhuunteen waa casuumaad uu u fidiyey madaxweyne uhuru kenyatta kaas oo ka dhacay aqalka madaxtooyada state house kaasi oo ay kasoo qayb galeen xildhibaanada waa kuwa iyagu taageersan waa gacanqaadkii ama heshiiskii dhex maray raila odinga iyo uhuru kenyatta amaba waxaa loo yaqaano hanshek iyo sidoo kale kuwa taageersan azimiyo la umoja wargeyska waxauu leeyahay waxaanu xaqiijinay in hogaamiyaashani oka ee kalonzo musyoka iyo weliba musalia mudavadi iyo moses wetangula la casuumay ayaan xaqiijinaynaa ayuu leeyahay wargeyska laakiinse waxaa wargeysku intaasi ku darayaa in maqnaanshahooda loo fasiray siyaabo kala doonay sidoo kale in xili dambe lasoo casuumay iyagoo uu qorshayaal kale u dejisanaa maalintaasi waa howlmaalmeedkooda iyagu doonayey inay sii wataan wargeysku waxauu leeyahay kalonzo mudavadi weliba wetangula waxa ay sheegeen in ay goobo kale ku sugnaayeen balse waxaa wargeysku intaasi uu kusii darayaa in siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha ama xildhibaanada xisbiyadooda ka tirsan qaar shirkaasi ay ku sugnaayeen oo lagu casuumay ayna ka qayb galeen wallow iyagu aysan ka qaybgelin ayuu wargeysku intaasi ku darya waa mudavadi kalonzo oo shalay ka dhuuntay casuumaad uu u fidiyey madaxweyne uhuru kenyatta oo la doonayay inay kasoo qayb galaan shirkii ka dhacay aqalka madaxtooyada state house kaas oo ay hogaaminayeen isagiiyo raila odinga aanu kusii soconno wargeyska the standard bogga shanaad waxa uu ku qorayaa in madaxa xisbiga o d m raila odinga uu maalinta beli ah si rasmi ah oo daahfuri doona ololihiisa doorashada kaas oo hoos imaanaya ama isagoo adeegsanaya magaca azimiyo la umoja movement waxaana la leeyahay waxa uu ka daafuri doona ama ku daafuri doonaa magaalada dika ee ka tirsan ismaamulka kiambu ee gobolka bartamaha dalka ismaamulkaasi amama magaalada dika ayuu si rasmi ah uga daafuri doonaa ololihiisa doorashada ee leeyahay raila odinga maalinta beriah iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna uu magacaabay kooxihiisa ama kooxaha iyagu uu hogaamin doona ololihiisa doorashada iyo sidoo kale siyaasiyiinta amaba hogaamiyaasha iyagu ka shaqayn doona sidii uu ugu hayan lahaa aqalka madaxtooyada state house raila odinga oo si rasmi a u daafuri doona ololihiisa doorashada wuxuuna ku daafuri doona ayaa laleeyahay magaalada dika aanu kusii soconno wargeyska the standard ayaan weli ku guda jirnaa bogga lixaad ee wargeyskasi waxa uu leeyahay mudavadi iyo watangula ayaa la kulmaya waa dhabarjab kale maadaama siyaasiyiintu amaba hogaamiyaasha ka tirsan xisbiyadoodu ay ka baxayaan waxaana wargeysku intaasi ku daraya in a n c ama xisbigaasi ay iska fogeeyeen eedeymaha ah in xildhibaanada qaar ama hogaamiyaasha qaar ay isaga baxeen xisbigooda maadaama ay si rasmi ah warqad casilaada ugu gudbinin waa diiwaanhayaha xisbiyada ama political registra waxaa loo yaqaanaa registra political parties ee si rasmi ah ugumay gudbinin iscasilaadama in warqad tilmaamaysa inay ka baxeen xisbiyadooda ay leeyihiin balse wargeysku waxaa ciwaan uu uga dhigay dhegeystayaal in labadaasi hogaamiyayaal iyo xisbiyadooda waa mudavadi wetangula ay la kulmayaan dhabarjab maadaama siyaasiyiinta iyaga taageersan ay isaga baxayaan xisbiyadooda waxaa wargeysku sidoo kale si gaara u magaadhabay in kuwaasi ka baxaya xisbiyadoodu ay ku biirayaan waa geedi socodka azimiyo laumoja ee uu garwadeenka ka yahay raila odinga iyo kuwo qaar oo ku biiraya garabka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ee xisbigiisa u d a anu kusii soconno wargeyska boga toddobaad waxa uu qorayaa in maxabiista ama maxabiista ku sugan committee prison ay banaanbax dhigayaan sababo la xiriira cunayari iyo weliba cunno la-aan aan rahde in halkaasi cuntayari ama cunno la-aan ay ka jirto waa xabsiga committee iyo maxbuusta halkaasi ku xiran iyo sidoo kale in la takoorayo ayuu wargeysku leeyahay waxuu intaasi kusii darayaa in maalinkii shalay ahayd ay sheegeen qaar ka mid a maxbuustaasi oo iyagu kasoo horjeeday tallaabadaasi ayna sheegeen in saddexdii isbuuc ee lasoo dhaafay aysan helin wax cunno oo ku filan sidoo kalena si gaara loo takoorayey waa weliba wuxuu magacdhabay wargeyska block g kuwa ku jira ayuu leeyahay maxbuusta halkaasi ku jira ee committee maximum prison iyo weliba maxbuusta halkaasi ku sugan oo iyagu ka cabanaya cuntayari iyo in la takoorayo ayuu wargeysku qoraya hagaag aan soo qabta warbixinta kale ee bogga toddobaad ee nili ku guda jirnaa xisbiga u d a oo isagu hogaamiyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa waxa uu soo bandhigaya ayuu leeyahay wargeyska waa siyaasiyiinta amaba waa guddi kaasi oo ka shaqeyn doona ololaha doorashada ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kulan shalay ka dhacay ayuu leeyahay ma kulan dhowaan ka dhacay aqalka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ee xaafadiisa karen kaasi oo looga hadlayay mustaqbalka iyo jihaynta xisbiga u d a ayaa waxaa laleeyahay isbeddel ayaa lagu sameeyey xubnaha iyo weliba hogaanka sare ee xisbigaasi waxaana iminka lasoo bandhigayaa guddiga ka shaqeyn doona ololaha doorashada ee xisbiga u d a si gaara ololaha madaxtinimo ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayuu wargeysku qorayaa dhegeystayaal waa qaar ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee uu maanta daabacayo wargeyska the standard iyo waxyaabaha ugu xiisaha badan ee uu qorayo maanta ugu soo qabta warbixinta kale ee wargeyska the standard uu maanta daabacay waxaay ku saabsan tahay amaba uu leeyahay kooxda dhankaasi iyo waa guddiga qareenada dalka ee law society of kenya loo yaqaano ayaa waxaa laleeyahay waxa ay xilka ka qaadeen madaxweynahooda nelson harvey kaasi oo la sheegayo inuu ku guldaraystay in uu raaco waa go-aan amaba amar maxkamadeed oo ahayd inuu qabto shir ama kulan deg dega oo loo qabanayo golahaasi ay ku midaysan yihiin qareennada dalka ee l s k waxaana wargeyska minka leeyahay nelson harvey oo sidoo kale dhowaanahan la arkayay isagoo oo si dhow ula socda amaba u ololeynaya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sidoo kalena sheegay inuu xisbigiisa ku biiray ayaa iminka xilka laga qaaday waa xilka golaha ay ku midaysan yihiin qareennada halkaasi oo uu ahaa madaxweynaha guddigaasi amaba golahaasi ayuu ahaa dhegeystayaal waa waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee maanta uu daabacaya ama uu qorayo wargeyska the standard iminka waxaanu fursadda u siinaynaa dhegeystayaasha qeybaha ugu dambeeya wax ka yarar afar daqiiqa ayaanu haysanaa dhegeystayaal kooban aanu siinaynaa fursadda si inala wadaagaan goobaha ay ku kala sug yihiin iyo caawa barigooda eber toddoba eber labo saddex shan eber ber sagaal eber iyo ber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa ku salaam muscab waa cumar kheer oo jooga magaala mandhera haye cumar mandheera iyo subaxani
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan loo waabariistay ilaahay nabadgelye waana siiyey aadaa loo wanaagsan yahay waxaa waaye xoogo waxaa waaye magaalada kulayl iyo dhaqaala yariha xoogaa ka yara jirta laakiin sidii kale waa laisku wanaagsan yahay alxamdulilah si wacan oo wanaagsan usoo toosnay adiga yuusuf bakad iyo daayir dhaqane iyo dad badanaan salaamaya sta fm ku xiran marka binta cadday kulli waan salaamaya adigina waa ku salaamaya sax waa gartee aad baa mahadsanta saaxiib hello wacalaykum salaam waraxma xigahan siiyo hello hagaag dhegeystayaasha qadad ku jira mar kalen dib ugu laabto alo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
magacii waa maxamed cabdullaahi barquuqe haye barquuqa inaga hore maxamed cawo bariga nabad waayo way ka fiican tahay xadiis lama jiro jid kastaba waa ilaas ragay u kala socdaan haye
waa isla nabad baa ku barnaadna waa ku salaamay waa kaa qaaday waa mahadsan tahay saaxiib dhegeystaha kale aan siino fursadda hello wacalaykum salaam waraxma waa kusoo dhaweynaya wajeer inaga warbixi subaxan
alxamdulilah wajeer saaka waa jawi waa degan yahay alxamdulilah haye qorraxda waa kuulashahay mhm
alxamdulilah nabadgelyada waa okay mhm saakii waa dugsiyaasha waa xiriyin laakiin iskuulaha waa la aadi waa jimca waa garta
idaacada waa iska okay alxamdulilah nabadgelyada waa okay waa mahadsantaha saaxiib xigahan siino hello star f m soo dhowow السلام عليكم wacalaykum salaam waraxma وإفو عبد الرزاق haye ifo inaga warbixi
آه، وفي عنك يا الحمد لله حاولت بين الشوغا haye مرتا خلال كيبا نقول خلال كي وحنا عصرنا إن نروح بقية دكتور خلال قاضي أنا والنبي يبيه مثلا هل يلكلي يا دكتور خلال اللي بوصيه دي اللي مدين غير كده اللي مدين ummadda isagoo san boqol oo kun ah iyo dadka ku hareeraysan waa laayihiin aad bay nagu rabaan ee tallaalka waxaana codsanaynaa dowladda iyo baaxda u s iyo wixii tallaalka diiday oo dhan tallaalkooda in naloo waa keenaa mahadsan tahay dad badanna nal dhegeystaha kale aan siino hello hello dhegeyste asalaamu wacalaykum asalaam waraxma
calaykum soo dhow walaal aan ka gudbaynaa dhegeystaha ugu dambe aan siiyo hello هلا soo dhowow السلام عليكم wacalaykum asalaam
ونجح بدل وكاس سواعي ساغدير haye hagadheer iyo subaxani
الحمد لله عاد إياد بلو لديها وبرواقة يسمها لمان mhm
الحمد لله ولا في عينها waa garta waa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeysay ayaad fursaddan u siiyo barnaamijka
barnaamijkii hogaanka hogaanka waa barnaamijkii hogaanka hogaanka barnaamijkii hogaanka hogaanka waa barnaamijkii hogaanka hogaanka hogaanka beertii ayaankaay bilig iyo nasiibkahay gobanimo ku baahdahay bahdi lagu yaaqi inay soomaalay ma nabad tahaa bahdi lagu yaaqi inay soomaalay ma nabad tahaa beertii ayaankahay bilig iyo nasiibkahay gobanimo ku baahdahay bahdi lagu yaaqi inay soomaalay ma nabad tahaa bahdi lagu yaaqi inay soomaalay ma nabad tahaa booqashadu seed weeyaan boggayaga halkaasi oo beerkay idin jecelahay bismille ma nabad tahaa booqashado sadweeyaan boggayaga halkaasi oo beerkay idin jecele bismille ma nabad bahaa bahda raadiyow ista f m bahda raadiyow ista f m salaam baa xadweynaho soo gudbinayaan soomaalay gudoomaha gudoomaha baxda raadiyo ista f m baxda raadiyo ista f m salaam baa xadweyno idin soo gudbinayaan soomaalay gudoomaha idinkuna gudoomaha gudoomaha soomaalay gudoomaha gudooma gudooma gudooma gudooma
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin gobolbaa joogtaan iyo suulbaaduna maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi beri waa subaxnimo jimcaha taarikhdu waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha koowaad ee janaayo sannada labada kun labaiyo labaatanka goorsheegtu waxay tilmaamaysaa siddeedii qadar soddon iyo shan daqiiq waxaa si toosa inoogu bilaabaya barnaamijkeena hogaanka ee xaaladda dalka alaabahadan oo kale ayaad ka dhegeystaan star f m codka gobolka waqooyi beri anigu waa musa ismaaciil iyo sidoo kale saaxiibka yuusuf fakad ee barnaamijka idiin daadiin doona intuu habada ku jira akhyaar ay dhammaantiin oo idin soo dhaweyneynaa waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha kala gedisan idaacadda nairobi waxaad nagala socotaan hal eber shan dhibic sagaal ismaamulka wajeer waxaad naga dhegeysanaysaan sagaashan iyo toddoba dhibic saddex marsabit waxaad nagala socotaan siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo ismaamulka mombasa hal eber saddex dhibic shan ayaad naga dhegeysanaysaan isiolo sagaashan iyo laba dhibic shan ayaad nagala socotaan balambala garisa dhadhaab iyo masalaani waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadda sagaashan iyo toddoba dhibic hal mandheera waxaad nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic shan muqdisho waxaad nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic eber laysamis waxaad nagala socotaan siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo mooyaale waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadda siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal kismaayo siddeetan iyo sagaal dhibic shan habasweyne sagaashan iyo toddoba dhibic saddex guud ahaan boggeena internetka ayaa si toos ah inooga dhegeysan kartaan goobalba aad joogtaan akhyaaray iyo sidoo kale mawjadaha kale ee idaacadda barnaamijka hoggaanka xaaladda dalka maanta waxaan uga hadli doonaa waa kulankii shalay ka dhacay dhankaas iyo aqalka madaxtooyada looga arrimiyo waddanka ee state house kaasoo madaxweyne uhuru kenyatta uu ku casuumay xildhibaanada iyagu ee taageera waa heshiiskii isaga iyo dhex maray madaxa xisbiga o d m royla odinga kulankaasi oo siyaabo kala duwan loo fasirtay ayaan u eegi doonaa guud ahaan barnaamijkana ayaanu ku faaqidi doonaa dhegeystayaal kulankaasi sida la sheegay waxaa ee, shalay uu soconayey laba saacadood ama in ka badan laba saacadood ayuu kulankaasi socday waxaana la casuumay oo keliya xildhibaanada iyagu taageera madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba raila odinga dhegeystayaal madaxweynaha ayaa halkaasi waxa uu ka jeediyey khudbad kooban taas oo uu arrimo kala duwan kaga hadlay ee marka hore aanu ku hormarno khudbadda madaxweynaha madaxweynaha ayaa waxaa markaasi uu xubnaha baarlamaanka ku boogaadiyey tallaabadii ay ku ansixiyeen hindisa sharciyeedka ku saabsan waa isbedelada lagu sameeyey xeerarka siyaasadeed ee waddanka kulankan waxaa ka qayb galay sidaanu sheegnay siyaasiyiinta taageersan heshiiskii sanadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii dhex maray madaxweynaha uhuru kenyatta iyo weliba hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga mr kenyatta ayaa rajo wanaagsan waxa uu ka muujiyey in aqalka sare ee sanadka uu isna meelmarin doono hindisaha ugu soo gudbiyey golaha qaran ee xeerdejinta hagaag maalmaha talaadada iyo weliba arbacada ee toddobaadka soo socda ayaana lagu wadaa in guddiga baarlamaanka ee arrimaha sharciga cadaaladda iyo xuquuqul aadanaha uu diiwaangeliyo aragtida dadweynaha ee ku aadan qodobada laga bedelay xeerarka lagu maamulo xisbiyada siyaasadeed ee waddanka madaxweynaha ama madaxweyne uhuru kenyatta ayaa waxaa xusay inay jiraan shakhsiyaad isbedeladani u arko kuwa aan wanaagsanayn balse ay yihiin kuwa ay dani ugu jirto waddanka dabcan shakhsiyaadkaasi oo iska caddahay dadka uu ula jeedo waa xildhibaanadii ka soo horjeeday dhammaan geedi socodkaasi ee baarlamaanka ee fowdada iyo weliba markaasi ka dhashay arrintan la xidhiirtay madaxweynaha waxauu siyaasiyiinta ku booriyey inay ka wada shaqeeyaan waa wanaajinta nolosha kenyaanka ah khudbadiisa ayaanu ka hadlaynaa madaxweynaha shalay uu ka jeediyey intaan u gudagelin qodobada kale ee shalay halkaasi state howsa waxa uu ku celceliyey madaxweynaha inuu sii wadayo waa la macaamilka dhammaan madaxda isagoo aan eegaynin aragtidooda siyaasadeed si uu u xaqiijiyo in waddanka ay ka jirto midnimo buuxda madaxweyne uhuru kenyatta oo dhammaan kaga hadlayay kulan uu shalay ku qaatay madaxtooyada state house ee magaalada nairobi ayaa mas-uuliyiinta ugu baaqay inay sameeyaan ololo nabad ka hor doorashada guud ee soo socota bisha sideedaadna dalka ka dhici doonta ee sanadkani aanu ku guda jirno labada kun labaiyo labaatanka saanu sheegnay kulanka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga ra-iisul wasaarihii hore waddanka ahna sidoo kale murashax xilka madaxweynenimo u tartamaya eena ku jira shakhsiyaadka ugu cadcad kursigaasi danaynaya ra-iisul wasaarihii hore ee dalka waxa uu sheegayaa waxa uu carabka ku adkeeyey inaysan khalad ahayn in laga kala aragti duwanaado arrimaha sharciga balse ay laga maarmaan tahay in loo midoobo danta qaranka dhegaystayaal hagaag kulankan ee, sidaa dabcan ee, la sheegay waxa uu madaxweynaha inta badan ku eegay eemaba uga hadlay waa sharciga ku saabsan xisbiyada siyaasadeed weliba waxa uu yidhi een, xildhibaanadaasi ka soo horjeeday iyo amaba dadka iyagu ka soo horjeeday een, waa sharcigan wax lagaga bedelayay baarlamaankana ee sidoo kale si aada ugu mucaaraday waa kuwii ayuu yidhi sidoo kale een, iyaguna ka soo horjeeday geedi socodkii b b i ee meesha laga saaray ee maxkamadda ay laashay wuxuu yidhi marka madaxweynaha b b i ayay nagu dhaganaayeen oo ka soo horjeedeen haddana waxa ay doonayaan in sharcigani muhiimka u ah ee xis- siyaasadda dalka ay sidoo kale ka soo horjeestaan ayuu yidhi dhegaystayaal ugu yaraan waxaa la sheegayaa in boqol iyo sagaashan xildhibaan ay shalay lagu casuumay aqalka madaxtooyada ee state house kaas oo uu u yeeray madaxweyne uhuru kenyatta balse xildhibaanadan oo ah kuwa taageersan ajendaha dowladda ee baarlamaanka dhexdiisa oo ka kala tirsan xisbiyada jubilee o d m ford kenya wiper a n c iyo weliba eh, kuwa sida madax banaanida ah ku soo galay ayaa ku jira yuusufow eh, dabcan eh, sida aanu sheegnay eh, waxaa sidoo kale sheegaya eh, in eh, maalmaha soo socdo ee senatarada ay ka doodi doonaan sharcigaasi oo madaxweynaha shalay la sheegay in si aada uu uga hadlay xildhibaanadana uga mahadceliyey in ay markaasi meelmariyeen Aha, haddaba dhegeystayaal qodobkiis qodobka dooda dhegeysa haddaba madaxweyne uhuru kenyatta muu cadaystay mowqifkiisa ah inuu ku taageerayo madax xisbiga o d m raila odinga iyadoo sala kulankaasi ay kasoo qayb galeen xildhibaano gaaraya boqol iyo wax ku dhow ilaa iyo laba boqol dhegeysa sida markaas warbaahinada tooska ay ula wara- ay la wadaageen waxaa sidoo kale muscabo ee madaxweynaha uu aada u bogaday xildhibaanada tilaabada markaas ay qaadeen ama sidoo kale kulankooda baarlamaanka ay shalay kusu- eh, dabcan ay ku sugnaan isbuucii buuq iyo qa- ba- eh, Ay ku qa- meelmariyeen ay ku sharciga.
meelmariyeen sharciga ee coalitionka ama sidoo kale isbahaysiga xisbiyada waxay markaas madaxweynaha uu sheegay inay tani markaas ay laga soo gudbay aynay ahayd mid markaasi waagi hore ama een, xisbigii ama t- kuwa kasoo horjeeda ay aad u dhaliilayeen sida warbixinta b b ada uga soo halqaatay wule dabcan waan ku guuldaraysanay b b ida si toos u- ayuu u sheegay wuxuuna u sheegay in markaasi looga itaal-roonaaday laakiin wuxuu leeyahay tani tani ma joogto waa mid iminkan oo leedahay in national interest ama waxyaalaha markaasi tani ugu jirto dadka shacabka ama kenyaanka ama wadanka guud in markaan in mowqifkeeda aan ku tilaabsanayno mise aan ku aan u hogaansamayno Eh, tani haddaba dadku waxay isweydiinayaan haddaba madaxweynaha muu cadaystay mowqifkiisa oo ku taageerayo madaxa xisbiga o d m raila odinga sanada labada kun laba iyo labaatanka iyadoo eh, labada kun sad- eh, sidaan ognahay labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii ninkii aadka saaxiibo u ahaayeen ninkii markaas isla soo halgameen ninkii siyaasadda isla soo galeen ee, doorashada waa dabcan waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ay kala boodeen oo keliya markii heshiiska ama handshake ay isla wada miiska isla soo wada saareen madaxweynaha uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m ayna kaga wa- wada hadleen mowqifka iyo jihaynta eh, dabcan wadanka loogu jihadin karo ama qaabka markaasi ay kala fogaanshuhu isku imaatinka ay ka wada shaqayn karaan oo keliya waxaan mar- markaas isla arkeen in ay daboolaan ama sidoo kale ay dugaan wixii cadaawad ah wixii markaasi kenyaanka kala geen lahaa waa sagaalka qodob ee markaasi soo saareen kadibna waxay markaasi ay soo saareen ilaa iyo guddiga so- ee afar iyo toban ka koobnaa oo markaasi hogaaminaya allah u naxariista senatarkii gaarisa senator yuusuf xaaji kadibna een, waxaa markaasi loo kala baxay ilaa iyo ee, in afartan iyo toddobada ismaamul ee guddiye markaasi la sameeyey haddana markaasi lasoo eego la dhegeysto waxa markaasi qof waliba ama een, ama regional waliba ama gobol waliba ay doonayaan in lagu horumariyo iyo weliba hanaanka geedi socodka wadanka lagu qiimeyn karo ama lagu wadi karo waxaa isla markii lasoo saaray ilaa dokumentiyo fara badan waa kii xitaa bomas lagu soo saaray waa xitaa sidoo kale ee, ee, kisi ee, markaas ee, lagu dhawaaqay madaxweynaha oo kaga dhawaaqeen inta ay wada socdeen isla markiiba ee, haddana waxay arrinta ka socweysay baarlamaanka iyadoo markaas baarlamaanka qaarkood ay meelmariyeen haddana golaha hoose aqalada ee, ay hoosmariyeen laakiin baarlamaanka haddana waxay markaasi faraha la gashay dhanka musuq maasuq isla markii haddana ee, guddi ay maada karo ay horkacayeen ama dad fara badan ay horkacayeen ayaa haddana baarlamaanka geeyeen baarlamaanka maxkamad raalli ahda waa maxkamadda sare ay geeyeen maxkamadda sarena meesha ay markaasi k- ku tilmaamtay mid waxba kama jiraan ah laakiin waa arrin markaas ay kasoo wada shaqeeyeen madaxweynaha uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne eh, dabcan waa ra- Madaxa madaxa xisbiga ODM.
xisbiga o d m raila odinga kadib laakiin mowqifkooda way socweys maxkamadan waxay sheegtay inay markaas uu ku takrifalaya madaxweynaha awooddiisa mid aan ahayn oo markaasuu sheegaya haddii uu faraha la galo mid aan markaasi shacabka ama public participation dadka laga qeybgeliyo oo haddana markaas la baalmaro waxay markaasi sheegaysaa in xitaa madaxweynaha markaasi dacwad lagu soo oogi karo waa sidii maxkamadda ay sheegtay waagaasi maxkamadda sare isla haddana buuq ayaa markaasi racfan ay ka qabsadeen eh, xis- eh, xulafada markaasi eh, iyo madaxweynaha iyo xulafadii ra-iisul wasaarihi eh, re- hore ee dalka raila odinga Eh, kadibna waxaa maxk- waxaa markaas lasoo saaray toddoba xubno haddana markaas maxkamadda racfaanka maxkamadda racfaanka waxay tilaabo qaada haddana tii hore mid ay qaaday ay haddana qaaday isla markii waxaa haddana soo baxay in markaas heshiiska ay waxyaalihi markaasi raila iyo m- iyo raiisul- madaxweynihii hore dal- waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ay wadeen ama ajandi ay wateen meesha markaas uu ku damey ay ku sheegeen ee, dab dabcan biyo lagu shubay oo kale inuu hamar dame laakiin waxay markaas dabceen haddana in lasoo kiciyo las- lasoo nooleeyo maxkamadda sare ee su- aad- waa maxkamadda ugu sare dalka ee supreme court haddana la geeyo Ee, kadib maxaa dhacay haddana waxaa markaas lasla fariistay waa sida markaas khudbadaha markaas uu ku sheegay madaxweynaha wuxuu dhahay in markaas ajando qorshooyinkana ay soo socdaan tani ayay markaas u ekeed u muuqday isla sidoo kale raila odinga oo casan ama uu ka sheegay ama uu sheegay in markaas qo- ee lasoo noolan doono b b da ama wej- ama eh, ama wadanka meel kale loogu jihayn doono dabcan waxaa haddana soo booday in ay tahay midda markaas coalition ama xisbiyadan ayna ay soo socotay laakiin sidoo dadka- kale laakiin, yuusuf eh, wuxuu sheegay aha.
raila odinga haddii xitaa madaxweynuhu noqdo mhm.
waa in uu sharcigaasi amaba geedi socodka b b i dib loo soo nooleyn doono Mhm.
uuna dhaqangeli doono Mhm.
waa haddii madaxweyne uu noqdo Aad isagu.
iyo aad.
Mhm.
marka qaabka istiraatiijiyeed iminkan dadka loogu isticmaalayo mise man- dacan- qaabka maskaxda ahaan loogu isticmaalayo xildhibaanada waxaa iminka soo baxday hanaankan inay tahay mid markaasi eh, eh, dabcan eh, qof waliba uu hoga- eh, xildhibaan waliba eh, eh, eh, so- doorkeeda uu ka ciyaaraya dabcan waa midda hadallada dabcan waxaa soo socda imi ay ahayd sidii markaasi looga guulaysan karo ama sidii kale weerar loogu qaadi lahaa madaxa ku- madaxweyne ku-xigeenka dalka weliba sida khubarada dhanka siyaasadda ay ka falado Ah.
waxaa markaasi eh, la socday shalay em, eh, dabcan eh, telefishinka eh, citizen oo mid markaa eh, xildhibaano ka hadlayeen ka doodayeen kaga hadlayeen arrimaha xaaladda iyo waxaa markaasi mid ka mid a wuxuu sheegay in ay tahay eh, waa dabcan inuu sheegay hanaanka ay doorka ay ka ciyaarayaan sidii wax waliba ay ka hal gacan u noqon lahaayeen dabcan gacan kale ayaa mala doonayo dabcan waxaa loo soo qaatay tusaale maraykanka sida iminkan eh, eh, hawsha ay kala wataan Eh, waxaa horaan marka ku jira muxaafad iyo kuwaan muxaafad ahayn eh, sida wadanka iminka ku socdo marka madaxweynaha wuxuu man- leeyahay wuxuu ka shaqeynayaa hanaankii asaga legaasi ahaan ama sida sumcadiisa uu wadanka uga tegi lahaa Dhaxal uu- ahaan wuxuu uga dhaxal ahaan tegi ahaa uga tegi lahaa sidoo kalena qofka markaasi kenyaanka wadi kara hogaamin karana oo markaasi asaga kala wareegi lahaa xilika Een, iyadoo taa- taasi ay taagan tahay muscabow waxaa haddana soo baxday shalay eh, iyadoo eh, madaxweynaha dalka uhuru kenyaata wuxuu casumay ilaa iyo xildhibaano gaarayo wax gaaraya laba boqol sida warbaahinta qaar ay sheegayeen Een, waxaana eh, ka soo qayb galeen xubnaha kala duwan ee taabacsan taageersan madaxweynaha asaga qudhiisa iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m iyo weliba qaar yar ama ama laba ka socda markaas xisbiga a n c oo markaas warqado loo diray ama casumaadka qa- inay kasoo qayb galaan madaxtooyada ee ay imaadaan laakiin waxaa markaasi eh, qaayli ama buuq wadeenba dhinaca markaasi madaxweyne ku-xigeenka asxaabtiisa ama xulafadiisa waxay leeyihiin wax Waxaan loo markaasi ti- waraaq oo noo imaatay Ma ama lahan.
eh, ama soo dhaweyn ama in markaasi eh, shirkaasi shalay ay ka qayb galaan ma jirto waxaana markaasi leeyihiin ee cambaareynaya madaxweynaha ay leeyihiin waa mid markaasi dadka lagu kala geynayo oo mid markaasi een, la tusayo ee, in markaasi madaxweynaha uu markaasi dhan u jajay dhinac markaas u janjeero uusan eh, cadaalad ay ka ahayn ama sidoo kale uusan u sineen dhinacyada markaasi u tartamaya xilka madaxtinimada labada kun laba iyo labaatanka ama sanadkan ku jirna bishii sideedaad muscabow yuusufow eh, sidoo kale dabcan waa sida sheegtay eh, qaar ka mid a siyaasiyiinta xulafada la madaxweyne ku-xigeenka ayaa iyagu waxa ay ku doodayeen ama qoraallo twitterkay soo dhigayaan ku sheegayeen sababta iyaga aan loo casuumin sidoo kale waxaa looga hadli doonaa halkaasi ma ay garanayna ay dheheen balse haddii aan dib ugu laabanno een, madaxweynaha waxa uu yidhi muhiimadda kulankaasi waxay ahayd waa sharcigii la meelmariyey waxauna leeyahay sharcigaasi iminka waxa uu u gudbi doonaa aqalka sare asagana waxa uu yidhi waxaan rajeynayaa ama idinkana idinkugu baaqanaya sanatarada in aad martaan waddadii ay maran saaxiibadiina xildhibaanada ay ku meelmariyeen warar hoose ayaa sheegaya sida warbaahinadu ay qorayaan in soddon ka mid ah afartan iyo lixda xildhibaan la sheegaya inay taageerayaan ama or- already ay taageeraanba sharciga wax kabedelka xisbiyada ee la horgeeya aqalka sanadka islamarkaana ay diyaar u yihiin inay u codeeyaan waa soddon ka mid ah afartan iyo lixda Eh, sidoo kale madaxweynaha waxyaabo badan ayuu shalay ka hadlay raila odinga ayaa sidoo kale isna goobtaasi ku sugnaa waxaana uu dhankiisa carabka ku adkeeyey inaysan khalad ahaynba in lagu kala aragti doonaado arrimaha sharciga balse laga maarmaan tahay in loo midoobo danta qaranka Eh, yuusufow arrintan ayaan doonaya inaan marka aanu eegno shalay waxaa sidoo kale xildhibaanada goobta joogay ka mid ahaa kuwa ka tirsan xisbiyada wiper a n c iyo ford kenya iyo sidoo kale laakiin may badnayn ma aysan badneen si- dabcan s- senatare ayaa arkayay eh, sida mtulo kilonso ayaa joogay Eh, waxaa joogeen kuwo wiper ka tirsan waxaa joogeen kuwo ford kenya ka tirsan walowsan ay badneen laakiinse kalonzo iyo mudavadi iyo wetangula waxay leeyihiin anagu xili dambe ayaan la casuumay already eh, waa micnaha waxeen uu sii qorshaysnaa maalintaasi meesha aan aadi lahayn waa ay qorshaysneed marka qof ayay soo direen oo iyagu represent garaynaya ama matalaya ayay soo direen Eh, dabcan eh, wargeyskana saak wuxuu qorayay in ay iyagu halkaasi ka dhunteen amaba ay imaanin Eh, waxaa loo arkayay wargeysyada qaar waxay leeyihiin waxaa la doonayay in mar haddii ay kasoo qayb galaan siyaasiyiintaasi arinta markii ay dhammaato arinta ah eh, xisbiyada in dhanka iyo siyaasadda iyo doorashada agasta bisha sideedaad laga hadlo ayuu qorshuu ahaa balse maadaama ay kasoo qaybgeli waayeen waxaa dhacday in eh, madaxweynaha uu kusoo koobo oo keliya hadalkiisa dhanka iyo isbedelada xisbiyada siyaasadeed ee ee sharciga wax looga bedelayo Een, muscabow adaa wadataa ah haddaan mar dib u laabano ee madaxweynaha in badan buu dadaalo sameeyey sidii uu iskagu keeni lahaa ma- ama qayb uga noqon lahayeen ama hal u noqon lahayeen een, oka iyo owa oka uh, one kenyan alliance iyo sidoo kale Raila Odinga.
raila odinga Mhm.
waa kulankii ka dhacay waa la saxusta mombaaso Mombasa.
oo een, ee, arrintan ay ka wada hadleen laakiin sidoo kalena kulan waxaa jooga as- iyadana qarsoodi ay ka dhacay state house oo markaas warbaahinta aan lala wadaagin Sax.
laakiin warar soo baxin sheegayeen Een, laakiin waxay weli ku adkaysanayaan musala een, dabcan waa moses wate waa raalli hada waa musile mudavali wuxuu asaga sheegay cadaystana in marnabo uusan taageeraynin raila odinga isla sidoo kale madaxa xisbiga wiper Ste- stephen kalonso msioka isana uu ku adkaystay in marnaba uu taageeraynin haddaba waxay sheegeen in markaas ninkaas ay la soo shaqeeyeen dabcan waxay ula jeedaan raila odinga in la soo shaqeeyeen haddana aysan waqtigeeda la joogin in ay la- mar kale la shaqeeyaan waxay leeyihiin dabcan kuma kuma kasoomi karno mar kale oo ma- dabcan lagu hamal noo geri karo mar kale raila odinga dabcan waxay leeyihiin waqtiyo fara badan aan la soo shaqeynay oo xitaa een, ballano aan- ballan kala duwan aan wada gaarnay laakiin ballamihii markaas kamuu soo bixin waa sida markaas ayaga ku anducinaya ku qaylinayaan isla muslim mudabad isla shalay wargeyska the daily nation ayaa waraystay ama eh, telefishinka n t v ayaa waraystay waxaana markaas laga waraystay eh, ilaa iyo shan iyo toban su-aalood la weydiiyey laga weydiiyey eh, siyaasadda iyo weliba yoolkiisa mustaqbaleed ee sanadan labada kun iyo labaatanka iyo weliba wax kasii dambe waxuu ku adkeysanayaa in saddex iyo labaatanka bishan janaayin oo ku jirno mu- eh, muscabow inuu soo saari doono sidoo kalena uu xaq u dhawaaqi doono xisbiga ama coalitionka cidduu la sameyn doono iyadoo Si wanaagsan.
iyadoo xanxan qaarna ay soo baxayso sheegayso in weli wa- ah- ah- wadahadal hoose oo hoos kaga socdo William isagii Ruto.
william ruto madaxweyne ku-xigeenka william ruto inay weliba arrimo hoos iminka ay ka wada hadlayaan Si wanaagsan.
sidoo kale waxaa leeyahay dabcan saddex iyo labaatanka ku- eh, kulanka markaasuu ku dhawaaqi doono kamu muu kasoo qeybgeli doono madaxweyne ku-xigeenka iyadoo la arkaya shirkii markaas ama lagu soo dhaweyntii een, ka dhacayso Washing- wasingishu eldoret in laga arkayo een, eh, malala waa sanatar markaas aad u taaba- u taabacsan taageersan eh, musale mudavadi waxa uu kasoo qeybgalay kulankii eh, ma- madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo isla boomeed sidoo kale uu ka qeyb galay marka waxaa leeyahay maxay tahay waxyaalaha markaasi u qarsoon ama sidoo kale aan weli dadkan fahamsanayn ay markaasi soo shaac bixi doono uuna sidoo kale ay mustaqbalkiisa siyaasadda rajo gelin karto musale mudavadi haddii uu waayo dabcan raila odinga dabcan iminkan garab weliba waxaa leeyahay ma cadaysto madaxweyne uhuru kenyatta in markaasi mowqifkiisa ah inuu taageeri doono madaxa xisbiga oo o d m raila odinga iyo taasi ay taagan tahay haddana haddii ay garab uu ka waayo dhinacyadii marka hore ay soo wada shaqeeyeen doorashadii s- lasoo dhaafay oo ururweynihii nasa ee xubnihii markaas ugu firfircoonaa sida stephen closo musioka inkastoo Musef- eh, musioka asaga culays ay haysato eh, dhanqays qomidiisa oo kambaani culays ay ka haysato asaga gooni ayaa loo taagay laakiin in ninka iminka la mari la'yahay waa musale mudabani musale mudabanina waxay markaas is haystaan ninka markaasi madaxa ururka shaqaalaha francis atwoli oo asaga markaasi sheeganayo inuu yahay boqorka reerkaasi ama eh, d- dad- Gobolka am- ama galbeedka.
gobolka asaga dhankaasi western kasoo jeedo inuu yahay oo markaasi dhexda aan loo soo mari karin ama dhexda loo dhigi karin ilaa asaga loo soo marmaayna si wanaagsan yusufow eh, mudavadi waxaa jira nin ay kala harin oo la yidhahdo moses wetangula aad iyo aad wetangula usbuuciaan usoo dhaafan asagana hadlay wuxuu yidhi mhm.
raila odinga ma ala aamini karo Mhm.
mana da- da- mar dambane ma taageerayna yidhi Aad iyo aad.
sababtoo ma aamini karo ninkaas aha.
marka dabcan kalonzo musoka qudhiisa shiisu sabtida soo socota waxa uu kulan ku leeyahay xaafadiisa yata la yidhaahdo halkaasi uu kambani waxaana la leeyahay wuxuu cadeyn doonaa isna mowqifkiisa ilaa ay hadda dadka taageerayaashiisa way ku wereersan yihiin ayaa la leeyahay wax ma madaxweyne ayuu rabaa ma madaxweyne ku-xigeen ayuu doonayaa ma cid kale ayuu taageerayaa marka sabtida kulan ayaa halkaasi ka dhici doonaa kalonzo musoka si isna uu mowqifkiisa u caddeeyo iyo waxa uu doonaya bal inuu madaxweyne rabo inuu madaxweyne ku-xigeenimo rabo aad iyo aad.
iyo in uu cid kale taageeri doonaa aad- hadda hadda keli waxaa leeyahay waxaa wuri ruto uu ku xisaabtamayo waa musalim musalim mudhafadhi oo keliya cid kale kuma xisaabtamaya leeyahay Een, kalonzo musoka dabcan Mhm.
waxaa laleeyahay haddiiba mar ay arrinta xumaato waxaa loo badina waa inuu raila odinga dhankiisa aado sida la sheegayo isla sidoo kale waxaa leeyahay dharbaaxa xoogan ayaa soo gaartay madaxweyne ku-xigeenka shalay kadib markii xildhibaano aad u tiro badan iyo sidoo kale madaxweynaha oo sheegay ee, oo madaxweyne uhuru kenyatta oo sheegay in ay kulanka state house ay kasoo qaybgalaan xildhibaano iyo sidoo kale madaxa xisbiga odm asagana sidoo kale ma laga soo qaybgelin dabcan waxay u egta u muuqataa eh, sida ka- waa ti- oo midda markaas la leeyahay dabcan madaxweynaha muu cadaysta mowqifkiisa ee siyaasadda uu ku taageerayo madaxa xisbiga odm raila odinga waana su-aasha maanta dhegeystayaashan Aad weydiin iyo aad.
doono qodobka aan uga hadli doono barnaamijka laakiin aan dib ugu laabana yusufow een, qodobkan saddexda nin kalonzo mudavadi wetangula waxaan leeyahay shirkaasi shalay kamaysan aad qaybgalin iyo aad cazuumaad waa la cazuumay walow iyaga ay ku andacunayaan in xili dambe la cazumay laakiin haddana waxaa la sheegayaa in siyaasiyiinta ay ku mashquulsan yihiin siyaasiyiintaasi s- een, waa cidda isbahaysiga ooka ugu tartamaysa xilka madaxweynima Waxaa le- wararka ay sheegayaan koox farsamo ayaa la hagaajiyey waxaana loo diray eh, wa- koox farsamo ayaa la diray kuwaasi oo ka shaqaynaya qaabkii loo xulan lahaa qofka ugu tartamaya xilka madaxweynimo ayna isku fahmi waayeen iyo iminka in isbahaysigaasi uu ku jiro xaalad hubinti la'aana aad iyo aad waxaa la leeyahay loolan adag ayaa jiro oo u dhexeeya kalonzo iyo mudavadi oo labaduba doonaya in mid kasta uu noqdo Madaxweyne.
cidda ugu tartamaysa isbahaysigaasi oo ka xilka madaxweynimo marka kooxda technical team ama koox farsamo ayaa la diray Mm, guddi farsamo ah si loo soo agaasimo amaba loo loo soo jaangooyo qaabka ama hanaanka loo soo xulanayo ciddan waxaan leeyahay goordhow doorasho ayaa dhici doonta amaba codayn lagu soo kala saarayo cidda madaxweyne noqonayso ama ugu tartamayso iyo cidda ku-xogeen noqonayso kalonso wuxuu rabaa in isagu uu noqdo madaxweyne tigidka la siinaya oo ka mudavadi sidoo kale waxuu leeyahay kalonso ha ii noqdan madaxweyne ku-xogeen marka een, dabcan Eh, iyaguna Aha.
arrintaasi ayaa ku dhex jirta oo weli jahwareer lagu banaanka waa ka mashquulsan dhex taagan yahay. Mm, laakiin aad u jahwareerkaas waxay kala bixi doontaa muscabow Mm.
saddex iyo labaatanka ma aha xitaa hadduu uu kalonso misoka hadduu beri xitaa hadlo Mhm.
And ma aha laakiin saddex eh, saddex iyo labaatanka bishan janaayo Mhm.
ayaa markaas jahwareerka kala bixi doontaa xisbiga ama isbahaysiga one kenyan alliance waxaana marka mowqifka uu kala cadeeyo musalia mudavadi arrintan hadda waxay ku xirantahay leed sida warbaahinta een, wuxuu aad uga dhabeynaya sidoo kalena een, raje dad badan uu dad- yacni dad badan uu geliyey eh, in markaas uusan markaas leexleexanaynin uu leeyahay ama right forward eh, ama toos baan u socdaa uu leeyahay ma la leexanayo oo ma aha mid markaas waxaan rabaa meel sax in lagu soo hagaago oo markaas dadkeyda aan ku hogaamin karo haddii ay saddex iyo labaatanka mowqifkiisa dhaxda uu kaga dhabeeyo uu ku taageero madaxweyne ku-xigeenka waxay markaas noqonaysaa one kenyan alliance in meesha iskaga baxdo oo sidoo kale lagu kala baxo xasuusnow one haddii markaas musalim mudavadi uu ku dhawaaqo ford kenya ogow kama dabaharaya a n c musalim mudavadi kama dabaharaya waa laba saaxiibo aad wada socdo haddana waxaa leeyahay markaasi waxa culays haddana la soo waj- wajihi doontaa dhanka western ama dhanka galbeedka ninka francis watuli madaxa shaqaalaha ku ah oo sheegtay boqornimada dhanka galbeedku inuu asaga yahay oo aan maqa- cidna markaasi ka daba imaan karin Yusufow.
isla arrintan haddana maanta baarlamaanka eh, dabcan taalo eh, eh, ba- eh, dhanka madaxtooyada ee madaxweyne uhuru kenyatta uu ku dhawaaqay waa mid markaasi leeyahay dabcan eh, eh, cadaystay mowqifka rasmiga dhexda qodobka doodan dhegeystayaasha uga dhigi doonaa dhegeysta inkastoo laakiin wixii ay siyaasad tahay maanta la kulmi karaa beri baa la kulmi karaa beri beri danbaa la kulmi karaa laakiin lix bilood baa kasoo hartay muscabow oo markaas la ogaan Dabcan doonaa toddoba bilood.
xaqiiqada rasmiga ah mada- meesha madaxweynaha markaasi dadka u jihayn doono ama uu dhihi doono war qofkaasi ila taageera mise qofkaasi hala raaco mise hala qodob kale oo taageero.
aad u xiiso La- badan markaan dib iskugu soo Aad laabanaya iyo ka hadli aad. Mhm.
doonaa dhegeystayaal oo ku saabsan Raila Odinga oo isna ee, ololihiisa ka daafuraya gobolka bartamaha waa Thika Town Mhm.
goobta madaxweynaha Uhuru Kenyatta sababtaasi eena leeyahay weli waxa ay daba socotaa in weli madaxweynaha uu ku riixayo gobolka bartamaha dalka si Raila taageero uga heli Odinga lahaa Mhm. dhegeystayaal arrimaha bara- dhanka baraha bulshada iyo sidoo kale fahamka hogaanka ayaa maqli doontaan saaka arrimaha xiiso badanna barnaamijka waxyaala fara badan ayaad ku gorfeyn doonaa kagana maqli doontaan kuna dhegeysan doontaan dhegeystayaal adina qeybaha dambe ayaan fursad kuu siin doonaa hadduu ee bahar alle ka nool dhegeystayaal waa tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan warkii ayaa soo dhegeysateen dhegeystayaal eh, sagaalkii subaxnimo iyo fadma laki aan dib ugu soo laabano barnaamijka saaka diiradda ku saarayna dhegeystayaal azimiya uhuru raila dhegeystayaal waa arrinta markaas ajendaha iyo qorshaha iyo halbeegsi ma halkidhugiisa u yahay eh, madaxa xisbiga o d m raila odinga mustaqbalkiisa siyaasadeed dhegeystayaal iyadoo taasi eh, ku- eh, markaas uga gun leeyahay ama sidoo kale ay tahay mid markaasi kenyaanka oo hal uu kaga dhigi doono siyaasadiisa mustaqbaleed ee sanada labada kun laba iyo labaatanka isagoo dhanka kale xigsanayo madaxa waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ee doorashada soo socoto sideeda bisha sideedaad ee dhici doonto dhegeystayaal ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka waana arrinta markaasi shalay dhammaan xubnaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka uu iskugu keenay aqalka madaxtooyada halkaasoo sidoo kale ka soo qaybgalay madaxa xisbiga odm raila odinga weliba dhanka kale markaas fiirsa muscabo waxay isla fadhiyeen madaxweynaha iyo weliba ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga hal barbar ama hal dhinac bay isla fadhiyeen oo maysan kala fogeen waxaa sidoo kale la fadhiyey dhinacyada markaasi kala duwan sida afhayeenka baarlamaanka dalka justin muturi iyo sidoo kale dha- waa dhanka waa raalli ahada afhayeenka ma ahan waxaa la fadhiyay dhegeystayaal Hogaamiyaha aqlabiyadda Eh, eh, baarlamaanka.
hogaamiyaasha eh, mo- mo- majority leader ee baarlamaanka en, eh, a- amos kimunya iyo sidoo kale samuel bugisho oo dhanka sanadka ka socda dhegeystayaal ayaa markaasi ka- al kursiga oo dhanka w- en, eh, ay wada fadhiyeen Eh, mascabo tani waxay markaasi tahay eh, eh, eh, waxaa lahay wax walba eh, eh, dhaliil bay leeyihiin marka tani waa mid markaasi ku socoto farina ugu socoto madaxa xisbiga u d a madaxweynaha ku-xigeenka william ruto oo markaasi ay tahay in markaasi shacbiyadii ama dhanka taageerada eh, uu ku lahaa dhanka baarlamaanka iyo sidoo kale taageerada dhanka siyaasadda in markaasi gacanta looga dhigay oona markaasi fariin toos ay u socotay ay tahay maalimada markaas imikan ay ku dhaliilayaan oo leeyihiin madaxweynaha arrimaha uu ka shaqeynaya waa mid markaasi dadka shacabka dadka kala geynayso siyaasad ahaana u kala geynayso waxay taasi saas u leeyihiin sababtoo ah waxay leeyihiin madaxweynaha waa inuu markaasi siyaasadda dhexdhexaad uu ka noqdaa haddii markaasi isaga waqtigiisa xilligiisa uu dhammaanayo ayna ku eg tahay bisha sideedaad kadibna go-aanka kenyaanka ay ayaga gaari doonaan ayadoo saati- taasi ay tahay ayaa haddana mada- waxaa leeyahay madaxweynaha talow mowqifkiisa muu cadaysa ee mowqifka dhanka siyaasadda uu kala rabo ama uu ka leeyahay madaxa xisbiga o d m raila odinga taasi hadday tahay waxaa leeyahay far labada qof ha loo daayo siyaasadooda waa madaxweynaha uu- madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo Iyo sidoo kale Raila madaxa Odinga.
xisbiga o d m raila odinga haddii labadooda isku isku daayo oo madaxweynaha faraha uu kala baxo maxaa soo baxaya maxay tahay wax markaasi qofka uu ka najixi ama labada ay ka- uu ka naj- ay ku najixi karaan haddii laakiin madaxweynaha farta uu la galo arrimaha markaasi siyaasadda eh, ra- xis- mada- ra-iisul wasaarihii hore dan raila odinga waxaa suurtagal ah in markaasi waxba uusan heli karin ama uu madaxweynaha ku-xigeenka meesha looga bixi karo waa suurtagalnimada Iyo inkastoo sidoo- laakiin wixii ay siyaasad tahay ogsonow haddana oo inkastoo waxyaalo fara badan isbedeli karaan maanta aniga mascab baan een, shir wadageli karnaa ama heshiin karnaa beri sidoo kale siyaasad siyaasad waxaa leeyahay permanent maba qabtabo wax laakiin waxay leedahay dana joogto ah laakiin danahaasi ayaa markaas laga yaabaa inay ku wada heshiin waayeen xitaa madaxweynaha iyo sidoo kale raila odinga Laba- markay arrinta soo dhibaatana laga yaabaa inay xitaa ay ku kala boodaan ee siyaasadda ay soo booto laakiin hadda maxay tahay sababta iyo weliba mowqifka ajendaha ugu weyn ay ku leeyihiin ay rabaan inay ka wada gaaraan dhammaantood madaxa xisbiga o d m raila odinga iyo sidoo kale madaxa xisbiga oo ah madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waa labadaas miiska saaran haddii taageero xoogan uu ka helo raila odinga waxaa suurtagal ah in markaas waxba miiska uusan u yaalin ra- eh, dabcan madaxweyne ku-xigeenka william ruto yuusufow eh, dabcan eh, su-aasha taal waxaa weeye eh, faraha ma kala bixi karaa eh, madaxweynaha eh, arrimahani waxaa tiri hal isku daayo raila odinga iyo william ruto laakiin su-aasha taal waxaa weeye madaxweynaha faraha ma kala baxaya isaga arrimahaasi ama arrimaha siyaasadda ee aad ka dhawaajisay oo labadooduba isku daanaya dabcan marar hore madaxweynaha waxa uu sheegay Mhm.
in uu isagu og yahay cidda uu hoggaanka u dhiibi doono ciddaasi oo sii wadi doonta shaqooyinkii uu bilaabay ee qabiyada uu ka tegi doono sidoo kale e, cidda legasigiisa sii wanaajin doonta waxa uu kalal badan sheegay marar badan uu sheegay in qof shacabka waxaan u tari doonin uu ku dhaafi doonin hogaanka wadanka dabcan marka arrintaasi waa iska caddahay oo madaxweynaha eh, saameyn ayuu ku yeelan doonaa eh, doorashada soo socota ee agost Eh, sida aanu ognahay iminka eh, madaxweynaha waxa uu marar badan een, ee, u qorsheeyey raila odinga t- waa gobolka bartamaha dalka inuu markaas kusoo sameeyo ama olol- olola ama isu soo bax uu ku sameeyo sidoo kale ee, yuusuf oo haddaan eegno kooxda ololaha raila odinga waxaa moodaa dabcan in safartani ay badankoodu ka soo jeedaan gobolka bartamaha dalka ay ka mid yihiin barasabiyaal ay ka mid yihiin hogaamiyaal sidoo kale ay ka mid yihiin kooxa la shaqeeyey madaxweynayaashii hore ee wadanka oo iyaguna ka soo jeeda gobolka bartamaha sidoo kale si eh, raila odinga eh, maalinta beriya waxaa lagu wadaa in ismaamulka kiambu si gaara magaalada dhika uu ku qabto eh, amaba uu si toosa uga bilaabo ololihiisa doorashada ololahaasi waxaa sidoo kale goobta ku sugan eh, barasabka ismaamulka kiambu james nyoro ayaa goobtaasi ku sugan oo kusoo dhaweynaya sidoo kale waxaa ku sugan diriti ama diriti muridi oo ah isma- gabanaha ama barasabka ismaamulka laikipia sidoo kalena gudoomiyaha kooxda ololaha ee raila odinga marka haddii aad eegto waxaa moodaa in isaguna raila odinga uu xooga amaba awoodda taamkan iskugu geenaya safartan eh, dhankaas iyo gobolka bartamaha dalka eh, si uu u noqdo mid kuura amaba codad badan halkaasi kasoo helo en, waxaan istaraatiijiyad ahaan imikaba ay bilaabayaan kooxdiisu in isla meeshasi amaba gobolka bartamaha dalka magaalo ka mid a amaba gobol ka mid a ama qeyb ka mid a uu si toosa oga daahfuro ololihiisa marka waa dabcan waa arki kartaa waa arrimo markaasi isbiirsanaya oo meesha eh, ku jira Eh, madaxweynaha marka eh, aad eegto shalay xildhibaanada halkaasi uu ku casuumay iyo sidoo kale eh, madaxa xisbiga o d m oo isku kursi amaba isku meel ay fadhiyeen aad arkaysay Eh, oo iyaguna isagana dhafaaskaasi ama fursaddii uu siiyey oo uu la hadlay amaba fursaddii uu ka hadlay dabcan waana waxaa leeyahay markii ugu horreysay oo kulan noocan oo kale ah uu madaxweynaha ku qabto aqalka madaxtooyada amaba state house uu ku qabto marka waxaa leeyahay tani waxa ay fariin cad u tahay amaba ay caddaynaysaa waa in madaxweynaha uu imikaba si hoose iska dhaafa si bareer ama si toosa uu ugu kambeyn garaynayo amaba uu u, eh, shacabka u tusayo in isagu uu u u taagan yahay mar walba uu hiil iyo hoona oo la garab taagan yahay madaxa xisbiga hodiam raila odinga taasina ay tahay inuu taageeri doono ama ku taageeri doono ololihiisa doorashada ee sanadka soo socda Waa tahay.
Ilaa sanadkan aanu ku guda jirna bilaha soo socda muscawo maxay leeyihin maxay sababta oo ay, een, oga hoos baxeen maxaa yaa een, dabcan madaxweynaha uhuru kenyatta sababta maxay tahay oo ay uga hoos baxay madaxa ku- madax- waa madaxweyne ku-xigeenka sababta maxay tahay uga hoos baxay ayaa sidoo kale twitterka ah ama sidoo kale isweydiinayay raalli ahadoo dhanka facebook aadka laisku weydiinayay Sababta Een, micnaha yacni, uga hoos baxay yacni waxaa laleeyahay waa laga hoos baxay een, madaxweyne ku-xigeenka william ruto oo waxaa ka hoos baxay dabcan loola jeeda eh, raila odinga waxaana markaasi een, loo cag- eh, loo eh, cuskanaya ama sidoo kale lo- eh, loola jeeda arrinta iyo sidoo kale sida weerarka loogu qaaday madaxweynaha uhuru kenyatta oo sidoo kale eh, cilaaqaad xoogan ay wada eh, waa cilaaq wanaagsan ay markaas oo la yeeshay raila odinga madaxweynaha dalka taasi keentay in markaas imikan uu soo bandhigo laakiin ma caddayn karno oo sidoo kale ma dhihi karno aniga een, een, oo uu taageeraya ama sidoo kale go-aankiisa rasmiga ah ayuu markaas ku taageeraya sidii xilka ama ga- eh, garab uu ku siin lahaa doorashada soo socota labada kun iyo labaatanka laakiin tani daliil ma u tahay ama sidoo kale fariin ma tahay ama sidoo kale weli mu oo mu cadaystay madaxweynaha mowqifka iyo taageerida markaas uu ku leeyahay ama sidoo kale uu ku taageerayo madaxa xisbiga o d m raila odinga iyadoo taasi ay taagay haddaba waxaa markaasi dhallo fara badan haddaba ma tahay dhegeystayaal sida markaasi qaar ka mid ah ee xulafada madaxweynaha ku-xigeenka ay ku anducinayaan muscab ay leeyihiin madaxweynaha wuxuu markaasi sameynaya mid markaas dadka lagu kala geenayo lagu kala jibinayo balse ma aha mid markaasi een, national interest mise danaha shacabka ama kenyaanka looga hadlayo kulankii shalay laakiin waa mid cadaawad ah markaasi ku beeri karto dadka shacabka taageerayaasha madaxweyne ku-xigeenka william ruto waana mid markaas ayadana su-aal- eh, su-aasheeda mudan ogow in jawaabteeda loo helo Een, haddii aan markaasi madaxweynaha eh, uu leeyahay eh, arrintaasi ay u- eh, dabcan dhexaad uusan ka noqonin waxaa laga yaabaa markaas inay siyaasadda markaasi fo- si foolxumo ah ay ku dhacdo sida horaanba aan sheegnay oo dad weliba khubarada dhanka siyaasadda ka faallooda waxay sheegeen in siyaasadda ay u dhexayso madaxweynaha eh, madaxweyneyaasha oo madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale madax xisbiga o d m raila odinga mascab waxaana la sheegay waana siyaasadda ugu adkaan doonto wadanka sanadka labada kun labaiyo labaatanka laakiin ma aha waxaa laga hadlayo dagaal iyo rabshado iyo buuq inuu dhaco ma ahan laakiin waxaa la leeyahay waa mid aad u adag waa mid markaasi xasaasigeed wadato waa mid markaasi laba qof oo aan kala dhici karin laba qof markaasi taageerayaal kala xoogan xitaa waxaa suurtagal ah in markaasi dib loogu laabto doorashada hadday dhacdo markaasi haddana ee barbar ay dhacaan ama haddii kale markaasi in wax farqi yar ama wax yar ay ku kala baxaan ay kala bixi waayaan sidaa markaasi khubarada dhanka siyaasadda ay aad uga faaloonayaan waxaa dabcan halkaas ama hadalkaa loola jeedaa taageeridda waxaa la arkay raila odinga waxaa sidoo kale la arkay taage- taageeridda madaxweyne ku-xigeenka william ruto Een, cid kale oo markaas shaksi kale oo imika soo bixi karto ama lagu xisaabtami karto taasi waxay leedahay maya cid ilaah kalonsa mu ahaado msele mudhafadi mu ahaado moses watengula mu ahaado gideon mu mu ahaado xildhibaano kale ama qof waliba mu ahaado laakiin waxaa leeyahay siyaasadda way caddahay waa mid markaas baraaro ah una dhexayso raila odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka william ruto waana midda markaas imikan eh, madaxweynaha azumaadiisa xildhibaanadan uu ku xoojishay waa maqlaysay wuxuu lahaa waa in markaas siyaasadda hal mowqif aan ka wada lahano waa in hal meel aan ku wada duulno oo markaas een, aan kala qaybsanaan iyo kala jabjab ama eh, kala fogaan dhexda aysan soo gelin hal meel aan wada noqono waxaa dabcan loola jeedaa haddii markaas raa'ila meesha uu joogo hal meel aan wada noqono xildhibaanadaasina uu farta ugu fiiqa inay hal meel wada noqdaan waxaa markaas cad in ay raa'ila odinga la taageero doorashada waan ognahay tobankii bishii disembar ay ahayd markii raa'ila uu ku dhawaaqay inuu asaga markii shanaad u tartamayo xilka madaxtinimada haddii markaas meesha uu fadhiyey uuna jooga raa'ila odinga uu leeyahay waa in hal meel aan wada noqonaa xildhibaanada raa'ila odinga asaga madaxweyne qudhiisa in man hal meel aan wada noqono sidii markaas wadanka aan ku hogaamin lahayn aan us- aan sidoo kalena danaha iyo shacabkii kenyaanka mustaqbalkooda aan oo wada shaqayn lahayn wixii ayaga baahi qabaan ama ee rabaan lagu wada shaqeyn waa in han aan siyaasada ka noqonaa dabcan waxaa loola jeeda marka haddii hal siyaasad aan ka noqon maxaa kuu soo baxaya waxaa markaasi cad in markaasi ay la taageerayo raila odinga taasi haddana waxay wejigabax ku noqonaysa mise dharbaxa xoog ka soo gaaraysa madaxweyne ku-xigeenka william ruto laakiin dhanka khubarada dhanka siyaasada ka fal waxay leeyihiin asaga eh, eh, eh, taasi kama hadlayo oo meel madaxweynaha uu ka hadlayo mise meel markaas si dadban ayuu uga hadlaa laakiin waxaa leeyahay dad qaar ayaa xildhibaanadiisa ama taageerayaashiisa ama xulafadiisa madaxweyne ku-xigeenka ayaa kaga hadlaa sida hadda saaka wargeyskaas uu qoray The- the daily nation wuxuu leeyahay waa- waxay aad uga xumaadeen xulafada madaxweyne ku-xigeenka iyadoo markaasi aan lagu soo wargelin sidoo kale warqad aan loo soo qorin mise casimaad aysan ka helin in markaasi xildhibaano facooda ama sidoo kale hal meel ay- ama dhigooda hal meel markaasi baarlamaanka ay ka wada- ay ku wada jiraan in qaarkood la casumo qaarna aan markaasi la casumin waxay taasi sheegaysa ay leeyihiin inay tahay mid markaasi kala qaybin karto oo sidoo kalena cadaawad markaasi ka dhex aloosi karto Waa qaar ka hagaag.
mid a xildhibaanada dhexdooda Mhm.
yuusuf waxaa jira wax la dhaho political language aad iyo aad waxaa jira la dhaho afka siyaasadda siyaasiyiinta ayaa ku hadla marka hadda adiga eh, la dhihi rabo yuusuf wuu xun yahay Aha.
si toosa qofka siyaasi muu dhahay yuusuf waa nin xun aad iyo aad wax u eg Aha.
buu ku sheegayaa Uu- uu- ag- agtaadu dhigaya agtaaduu dhigayaa aad iyo aad marka een, waa aragtay laakiin siyaasiyiinta way adeegsadaan Aha.
hadalladaasi way isku adeegsadaan Een, dabcan ruto oo kale waa aragta waxyaalo qaar uu u adeegsadaa raila Aad- katen dhawiil oo kale ayuu dhahaa aad iyo aad marka waa si garanaya qofka loola jeedo Aha.
Ee, sanadkii wiilbaaro wilbaro waxyaalahaas iska jiraan Aad ee, iyo.
gaari gacanka aad iyo aad sanadihii hore Aha.
william ruto iyo uhuru kenyatta hal ay ahaayeen Mhm.
madaxweyne uhuru kenyatta goob walba uu tegayo Mhm.
waa uu wadan jiray Mhm.
william ruto Mhm.
ololihiisa waa uu u raaci jiray Mhm.
ee madaxweyne uhuru kenyatta maalintii daraadeheed shalay maalintii ka horeysay inta uu kulankaasi qaban Mhm.
waxa uu s- kulan kadis oo lama filaana ku tegay Mhm.
magaalada naivasha Mhm.
iyo sidoo kale wuxuu saf- socdaal ku tegay gobolka nyanza ee uu ka soo jeedo raila odinga Mhm.
marka uu joogay gobolka nyanza Mhm.
isagoo shacabka la hadlaya madaxweyne uhuru kenyatta Mhm.
waxa uu yidhi Mhm.
waanu imaan doonaa maalmaha soo socda Mhm.
ani iyo raila odinga ani iyo raila odinga Mhm.
waanu imaan doonaa maalmaha soo socda nyanza waanu idinla hadli doonaa waxyaabaha aan doonayno Waa inii sheegi waxyaabaha aan qorsheynayno Mhm.
ayaan idiin sheegi doonaa ayuu ku yidhi Mhm.
sidoo kale Mhm.
een, usbuucii aanu soo dhaafnay raila odinga waxa uu u dabaaldegayey Mhm.
toddoba iyo toddobaatan iyo toddoba guuradii ka soo wareegtay dhalashadiisa Mhm.
waxaa la sheegay in habeenkii Mhm.
een, warbaahinada balse ee, ma ay soo kaafagareen oo waa micnaha ar- arrintaasi een, eh, private ay ahayd Mhm.
waxaa uu madaxweynaha ka qayb galay dabcan eh, xafladii ka dhacday guriga raila odinga Mhm.
ee ee markaasi uu ugu dabaaldegayey Mhm.
sanad guuradiisii toddobaatan iyo toddobaad ee ka soo wareegtay dhalashadiisa marka dabcan arrimahan ee, waa arrimo iska cad ee, sidoo kale marka aynu eegno gobolka uu ka soo jeedo madaxweynaha Mhm.
iminka kooxda raila odinga hogaaminayso ku hagayso kambeenka iyo ololihiisa waa siyaasiyiin iyagu aad iyo aad ugu dhow madaxweyne uhuru kenyatta marka dabcan kulankii shalay waa kulan ee, siyaasadeed ayuu ahaa ee, wallow ee warbaahinadu sheegayeen in haddii ay kasoo qaybgeli lahaayeen ee, kalonzo musoka mudavadi iyo weliba tangula si bareer iyo si cad looga doodi lahaa arrintaasi laakiin maadaama iyagu ay maqnaayeen arrintu ay dhanka kale isku rogtay oo ay keliya lagu ekeeyey waa sharcigii ay baarlamaanku meel mariyeen ee ku saabsanaa isbeddelka xisbiyada oo imikana horyaala aqalka sare sanadka ee madaxweynena uu doonayo in sanatarada sidoo kale meel mariyaan dhegeystayaal dhammaantiin waxaan idin leenahay subax Aad wanaagsan iyo barnaamijka aad.
hogaanka aynu ku guda jirnaa Mm.
arrimaha ama xaaladda dalka oonu maanta uga hadlayno diiradda ku saarayno kulankii shalay ee, ama shirkii madaxweyne uhuru kenyatta uu ku casuumay aqalka state house xildhibaanada iyagu taageersan ama taabacsan waa dhankaasi iyo heshiiskii dhex maray isagiiyo raila odinga sidoo kalena imika u ololeynayo waxaa loo yaqaano azimio la umoja movement ee uu garwadeenka ka yahay raila odinga si gaara waxaanu ku leenahay maanta eh, dhegeyste waa sababta lagu casuumay shirkani xildhibaanada taageersan heshiiskaasi raila iyo uhuru oo keliya iyo tan inay markaasi bannaanka keenaysa taageerada madaxweyne kenyatta ee murashaxnimada raila odinka ee xilka madaxweynenimo ee dalka waa qodobka aanu maanta doonayn dhegeystayaasha fursaddan usii waa tahay mascabo bal dhegeystayaasha dhanka siyaasadda aan ka yaranisino oo dabcan waxay leeyihiin een, dabcan arrin kastoo arrin xasaasi ay tahay warbaahinada aad sidoo kale aad looga hadlayo sidoo kale waxaana markaas waddanka ka taagan ay tahay haddana bal markaasi aan siino bal waxyaalaha markaasi ka dhex taagan dhanka twitterka iyo sidoo kale facebooka Een, eh, intaana twitterka aanan gelin fahankan sii xigi doona dhegeystayaal hadduu ibaharaal ka noqon Eh, mascabow eh, ka waran haddii dad markaas ay isla joogeen eh, shan iyo toban sana oo sidoo kale aysan isshuminin dabcan waa laba qof oo iswada joogay oo een, hal meel ku wada noolaa waxaa leeyahay dabcan gabadhii way sheegan weyse oo ninkii markaas uu fahm waaye inuu markaas gabadhiisa uu shumiyo kadib way ku adkaatay waxayna markaas arkaysa gabadha ama dhalada ama telefishinka ay ka arkaysa ma xulib ay da- daawanayso ninkeeda ma- nin- dabcan gabadha waxaa leeyahay wax walba telefishinka marka ka daawato ama wixii ka- filmaanta hindida ay fiirsanaysaa filmaanta markay aragto waxay arkaysaa gabdhihii la qabay in la shuminayo Haye.
ninkeedana waxay markaas u haysaa saddex cunug ay u haysaa Haye.
ama saddex ilmeed ilme ay u haysaa waxay markaas aragtaa dadkan la shuminayo caruurtu la qaado ninkanna ah, qofkan waa la iska soo gelaa cuntaa la siinaa waa iska sii baxaa Waa mafia.
Gab- ah, gabadha- aye aye gabadhi marka way yaabtay waxay ku dhahday ninkan maxaa ka qaldan ninkan muxuu u shimin lahay ayadana marka way ka cabsoonaysaa Uma sheegan karto.
uma sheegan karto Haye.
Een, waxaa markaas ay samaysay in ay saliid kul ay karisay aye aad bay u karkarisay saliidda Aha.
kadibna een, maxay ku shubtay een, koob bay ku shubtay waa gartay saliidda aad bay u kul- ee, saliid karkaraysay siisay saliidda markay siisay waxay markaas rabtay ama leeyahay shihii ayay oga dhigi rabtay laakiin ayada qorshe ayay kaga lahayd waa gartay markii ay saliidda aada u burburisay ay karisay een, koob bay ku shubtay koobka marka markii kor kor uu ka qabto eh, kulaalkii ma la dareemayo laakiin dhegta qabka la qabtana ma la dareemayo kadib koobkii ay saa intay u qabatay dhanka dheghaanta qabsay dhahday isla markii dee shahbu u malaynaya kadib waa u kabad saliiddii furuurta hoose ayuu ka gabtay markaas intay soo booday ka daftay dhahday ma saliiddii baa rabay inaan wax ku karsado alla ba-aye ninkii baan iska dilay Mhm.
isla markii way ka daftay laakiin furuurta hoosaa dhaawac ka gaartay waa gartay saliidda uu ku gubtay isla markii intay agteed imaatayna alaab ninkii bay ku oysay isla markii furuurta hoose yay ka shumisay faruurta guwata ee shumisay Ah.
aye mucjisay ahayd ba iyadana Ah, waa garata aye markaas isla markii gaari usoo saartay waa isbaalkay ula soo cartay waa gartay oo waa caafimaaday adi caadi ay ahayn markaas cadde markaas ay uga qomanaysa marka waxay leedahay eh, ninkayga iska gubay laakiin ayada inay gubtay way rabtay laakiin waxay tusaysaa ila dumarka waaye ila waxay tusaysaa haddana inay ka xun tahay isaga marka wuxuu u qaatay inuu caadi uu yahay waa gartay waqtiyaa kasoo wareegay ninka wuu caafimaaday markii dambe ushii doonta waxay leedahay waxaan kaa waayey hal maalin qur ah hal maalin inaad shumis isiiso waa gartay daanka iga shumiso weji iga shumiso waan kaa waayey aye
marka waxaan ogaanayey oo anigu weligay shumis arkin haye maalintii aad gubatay saliidda afka aad kaga gubatay bishintii hoose ha aan kaa shumiyaan ogaayay in ay tahay maxaba aan ku qabo waa gartay taasna ula jeedaanka ahaa Mhm.
oo muxuu dhahay ma- shumis oo keliya ii gubtaa maalin iyo habeen waqti aan soo galo waqti aan baxayo shumis aan kusiin dhahay haye
maalintaas waxay dhahday wixii aan raadsaday Mhm.
waan helay dhahday haye ilaa haddana waan helaa waa weesha Aha. marka waxay leedahay haddii adiga eh, waxay leedahay haddii markaas wixii aa rabtay ay sheegan wayso qaab kaloo farsamaysan oo ninkaada ku badbaadsan karto oona ka tegaynin waa inaad samaysaa laakiin ma aha inaad qofka wixii aad ka wayso aad dhahdo ifur inta waan ka tegi ma aha laakiin waxay leedahay waa inaad heshaa wadadeedii adiga qaabkii aad ku mari lahayd qaab farsamaysan qaab farsamaysan inay walow noqoto.
walow ee sigtayoo Wayse, laakiin waxay waxay dhahay waan ag taagnaa Mhm.
diyaar ba ahaa ma rabin inuu qabado laakiin waxaan rabay fruut markuu siiza inaan ka dafto isla markii hore waan ka dafay waa gartay ma rabin laakiin waan gar- waan dultaagnaa ay leedahay haddii anigoo dultaagan aan ka tegi lahaa wuu kaban lahaa kadibna cunihiisa dhaawaca gaari lahaa dhahda laakiin anigoo dultaagan gacantan waan ku dhaweeyay dhahda marka afka sii saara inaan kasii dafo farsamo kale sooma wanaagsana in la raadiyo si fog ma garad waa maya yani ayada qaabkaasaan la quraxsanaatay ay feerisay laakiin inkastoo ay- ee qofka dadka isan isku mid ahayn waxaan leeyahay gabdhaha haddii duqeydina ku weliba iminkana dhegeysanaya soomaalida ani haddii gabdhihii duqeydii hore haddii gabdhihii hore haddii iyo gabdhahanba Ah.
haddii waxii aad dumarka- raggii inaad ka waysaan Ah.
aad degdegina tartiibto xasilko haye Mhm.
laakiin in si toos wax lagu sheegana si wanaagsan Aha, ada laakiin xitaa maadaama- adaha cabsoonin waxaa leeyahay ragga waa raggiina Haye.
ha ka cabsoonina haye Ah, ah, gabdhaha de waxaa jiraan iska cabsoonayaan gabdha wata gabdhaha waa waa frid kuwa qaar waxaa jiraan ah, iska nugul kuwa qaar waxaa jiraan dhadhaxaad iska kuwa waxaa jiraan ka boodsan dabcan weli waxay saas u badan tahay ma garatay marka eh, qofka oo kale Aha.
eh, amaba waalidka uu ku keeno oo kale Aha.
mar- markaas oo kale maya ay u ilaa ba- eh, mus- eh, ay u muscamow badan ilaa tahay.
maa lagu keeno eh, waalid ma ku keeno mise aadi maa meelaha banaanada ka heshid xitaa gabar maanta aad shukaansanayso oo ah, markay telefoonka kula hadlayso fariid ay taa kuu sheekanayso dhow waxaa ma laga yaaba markay guriga ku imaato inay gabdha ay danto waa garta oo kaa cabs markaa soo gashay ay aad u cabsi is taagto muscab halkan fariiso ay ku dhahdo haye dabcan dadka isku mid ma aha gabar Waa garta.
waxaa laga yaaba markay albaabka soo dee inaaba isku rarto bababab na intaa hayridin hayridin hayridin aa ka dhacdo meesha haye waa tahay muscabow dhanka fahanka aan u imaano sheekada dhegeystayaasha bal een, qaybahan aan u siino fursadan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber laakiin dhegeystayaasha waxaan leeyahay gabdhahan ay dhegeysanayo yaasan saliid iyo howlahaas ay ku dhaqaaqeen waa hagelina, ka taxadarina ha- hagelina.
gabadhan waxay leedahay aniga oo keli waxaan ka raadsanaya sidii aan ku kasban lahaa qalbigiisa oo keli hal mar shumis aan kaga helo taasi waa qodob aan ka gudubno laba nin baa saaxiibaa jireen waa sheekada fahanka dhegeysta muscabow waa fahankii sheekada dhegeystayaasha aad hayla socdaan laba wiil oo saaxiibaa jireen ama laba nin oo saaxiibaa jireen waxaa ka dhexaysa gabar gabadhaa ka dhexaysa kol ninkii baa furaa saaxiibkiisaa guursadaa saaxiibkii haddana u furaa kii kalaa guursadaa xashaas gabadha u dhexaysa mila socotaa si wanaagsan
waa laba nin oo saaxiibo ah hal gabar baa u dhexaysa kan kan baa furi gabadhi kan kalaa guursan kan baa sii furi kii kalaa guursan ayada waxay u dhexaysaa labada wiil oo keliya aga haye
markaasaa la isweydiiye maxay dhaheen Mm.
warniow hee gabadhan mar walba adaa furtaa anigaa guursadaa anigaa furo adaa guursato adaa guursataa haye maxay tahay dhibaatada nagu haysta halkeen wax ka fahmi la-aanhay Mhm.
dhibka halkuu ka jiraa gabadhi baa la weydiiyey waxay dhahday doqonkii hore iyo warwareejinayaba ka xun
dibna ugu celi yusufow doqonkii hore iyo warwareejinaya Mhm.
doqonka su-aashaa la weydiiyey gabadha maxay tahay sababta maxay tahay dhexdaana aad ugu warwareegsanayso doqonka hore oo isii daaya iga xunay dhahday doqon marka doqonkii hore oo isii daayay Mhm.
yaa iga xun
sheekada halkaas ma ku ogtahay arkaya indhaha taagaysa Sheeka- sheekada intaasuu keliya sheekada maanta wax Maya, sii dheer ma aha yusufow Eh.
doqonkii hore ee micnaha isii daaya iga isii daaya.
Ah, yaa labadaa nin ka hor Aha.
nin kale miyaa qabe laba wiil baan kuleeyahay saaxiibo ah waan fahmay markuu furo markuu furo ninka u horreey gabadha ninba u horreey moogtahay nin baa ugu horreeyey ahaa wuu fure wuu fure ku kaloo saaxiibkiisa guursaday kii saaxiibkiisu waa way wada socdo waan saa u wada socno barnaamijka u wada gelayno Mhm.
gabadhi bankaa furta anaa guursan allahuma najina haye
Marka- markaan furo Eh.
dad- sheekada sarbeeb waay muscabow haye marka aad i furto Ah.
anaa guursan Mhm.
marka ani furan adaa guursan doqonka hore ka xun bay dhahday
waa garta doqonka hore Mhm.
yaa ka xun sheekadaasi dabcan eh, sheeko aad iyo aad u fudud bay ogtahay way dhegeystayaashan way sii fududahay naqabsadaan. Mhm.
marka waxa- gabadhan markii la furo saaxiibkan kalaa guursan haye kan kalaa guursan way isweydiiyeen waxay is dhaheen niyow maxaa dhacay gabadhan marka walba noo dhexaysaa markaan fur adan ba haddana faraha lasii gashaa haddana anin bay ugu soo noqotaa haddana adin bay kugu sii noqotaa haddana adin bay ugu soo noqotaa sheekada ayagaa ku cadkaatay bal aweydinu dheh naa maxaa yiraa doqonka horaa xun bay dhaa
doqonka horaa dhibkan kulli maya maya maya dhib may dhihin gabadhan doqonka horaa xun yaa ku dhici marka
ma aqaano dhegeystayaashan weydiinayso halkaas ku eg
bal dhegeystayaasha u seen laakiin sheekada ma aha mid guur ku saabsan dhegeystayaal oo wax kale ma aha laakiin waa Dabcan waa- sheeka dhegeystayaashu waa- fahansan way- yihiin.
way fudud way fududahay dhegeystayaashu fahansiin inay aad iyo sarbeeb aad tahay eh, eber toddoba maalmihii eber ugu laba- eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka dhegeysta uu horaansiinayaa Eh, uma jawaaba oo dabcan uma malaynaya dhegeystayaasha saaka inay arrintan ay heli doonaan hore. sabab saa u malaynaya waa wax yaroo iska basiid ah muscabow aanu siino dhegeystayaasha
halo star f m asalaamu calaykum halo wacalaykum asalaam waraxma
saaxiib baa siciid cabdulaahi waxaan joogaa ismamuul goboleedka jeed haye saciid waan kusoo dhaweynina walaal
waa dhaway saaxiib sheekada waa fudud leediin balse ani xaggee waa yar adag waa iga adag tahay haye isku day
haddii aan isku dayana waxaan dheelahay waa arrin siyaasada kusaabsanaan dheelahay guri waxaan shacabka ma laha haye
waxaan dheelahay waa kursi laisku wareejinayo oo qof mar loo dhibaatay dhexaltooy oo kale haye
anis wareejaya waa saas waa dee qalbanteed dee jacanta idin kalinkisuga aad baa umahadsan tahay saaxiib isku daygaaga waan kaaga mahad celinaynaa waa tahay
xigahan siino ku salaam waa kaa qaadna walaal maxamed nuur from banaani haye cabdinuur
maxamed nuur maxamed nuur maxamed nuur waa kusoo dhaweynaynaa barnaamijka ugudagal fahamkaaga fahamkayga waxaa waaye aha
sida saaxiibkay hore sheegay waxaa waaye kiiti oo madaxtooye ah haye
oo dad kusameel amba oo isfahansan maarata mhm marka midkaan ka baxoba oo isagana mid kale uu usii dhiibayo maarata ha
oo dadka kale oo wadanka deganaa eh, waxba aan looga ogoleen ha
oo marka la weydiiyan lahaan maxaa kiitiga dadka kale loo siin waayena aha xirfadii aqoon iyo midna uma lahaan meesha ayaga madaadihin karaan ama lama garata si wanaagsan aniga saas baan u arkaa meesha meeshaasaan u arkaa aniga aad baa umahadsan tahay maxamed nuur waa tahay yuusufow siyaasadda ayaa la galay aad iyo aad ee, kursi ayaa meesha yaalla sida adig dhegeystaha horaan sheegtay qofaa fur- qofaa cilin furi doona ma as- albaabka furi doona
halo subax wanaagsan
halo waa kusoo dhaweynaa walaal
waa xuseen maxamuud oo xarada qaxootiga ifo haye waan kusoo dhaweynaynaa barnaamijka iyo fahamka waad la socotay soo maha
haa haye maxaa ka fahantay kaaga baxay sheekadaasi
marka marka horta marka u horeysa yuusuf eedan saara haddii daliid noola karkarayo haye waan ka digna laakiinse
mida kale kursiga wixii daarood kilif ay haystaan oo qaybta dir iyo cagaarsa wixii ka maqan yihiin oo qabaan
ma aniga meeshaan ila Waa aadaniyo.
fuudaada, waa Oo, ma, fuudaada ninka meeshaas meeshaan wiilal aadan dhegeystaanka xaqadka siinaynaa
alo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kaaqa magacaaga
cabdiqaadir joogo maleyli cabdiqaadir banaani bal ka waran saaka
abuu nabad aad iyo aad intaa ogno baadiyadan qubaricaada lagu furi haye caani ka waran bal caano ma jiraan mise xoolihii weli
uwa ka ritaana cadda dulgasna ugu taage walle wallaahi bilaa
abu maxaa caano geli igu soo dhiibi laada marka siyaasa ku baanaanaad maanta tilmuud caana oo fiican ku A- tilaataa aye bal ka qayb qaada barnaamijka fahanka fahanka ma la socotay
ka qayb qaadanaya saacbaxaniina mm
xagga madaxweyneyaalka oo dadka ku tiraanaan waay yacni waa madaxdan kursi isku badbedelayaan yaa marka qofkii la weydiin waxay dhahdaa qof doqonka hore weydi maxaa loola jeedaa marka
doqonka hore loo jie waxaa loo jeeda kii maalin hore beri hore la doortay ay haddana ay dooranayno iska dhaafayno ku qolo hadda hore loo haddana ay wuxuu yahay ogeyn iska dooranay
aad aad baa mahadsan tahay saaxiibada eh, aad bay u dhadhabeynaya oo ku mahadsan yihiin Eh, dhegeystaha kale khadka telefoonka ola star f m hallow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa cabdifataax naar restaurant haye soo dhawac fatex
haddii aniga aan isku dayo mhm
waxay la tahay waa farsamada farsamada gacantaniya haye
marka hadba qofkii qof qof qofba qofka kale ugu dhaamaayo farsamada isku isku dhaamaa aad iyo aad
marka laga yaaba midka hore meel uu haleeyin oo kan damba soo mhm marka saas ayay aniga la tahay
aad buu mahadsan yahay hagaag Eh, muscab baa horaan sheegay wuxuu dhahay qofaa wada furi doonaa Mhm.
Eh, walaal s- soo dhow walaalan ku salaamaya magacaaga
siyaa caddoowaa banaani jooga magacaaga
siyaa caddoow siyaad caddow banaani ee joogtaa
anaga dheera lagdheera haye soo dhowow
marka anaga nabad baan ku baranay mhm
gabadha labada nin isku celcelinaa sababto dhaqanka hore iga darmadaad asaas aada u weydisay maxay dhahday gabadha maxay dhahday labada nin baa isku rasiiyeysa midba kal qaadan ani dhaqanka hore iga daran bay tiri marka haa
dhaqanka hore iga daranta waa uhuru un wax kaloo dhan
magaala halo star f m gabagabadaan soo gaarnay muscaw anshaxa anshaxa Ah, waa tahay walaal star f m soo dhowow magacaaga
xaloo cabdi oo jooga
waa tahay dhegeystayaasha waxay nooga barteen dhanka siyaasadda mid musaxabow Mhm.
marka wax walba waxay- sarbeeb- sheekada waa sarbeeb waxay u maleynayaan sarbeeb badan dhanka siyaasadda oo- yacni yuusuf laakiin waan u asaxo arrintan sarbeebtan waa siyaasad horta been kuma sheegaayo runta waan usii sheegaya dhegeystayaasha waa arrin sarbeeb oo siyaasad ah laakiin cid haleelaysa ma lahan qaabka aniga aan ka rabo labana isku warwareejinayaan kadibna doqonkii een,
kii hore ah, ee tiri kii ah, hore iyo ah, fure ah, ayaa doqon ah ma garatee hala weydiya doqonka hore dhahda Mhm.
kaasaa ka xun ma fahamte kaasaa ka xun markaas dadka dhan waxaa la raadinaa kaasaa ka xun ana taa sheekada yuusuf Kaasaa- inay halkaas kusoo marka- ururiso kaa kaasaa ka xun Ereyga gabadha marka ay waxaa la leedahay.
rabaa kaasaa ka xun Mhm.
baa la rabaa marka macnaheeda in la Micnaheeda, raadiy dabcan.
kaasaa ka xun Mhm.
maxaa loola jeedaa yacni ninka kama xumo asaga yacni saaxiibkiisa uu ku markay lasoo furo waa ku- haddana inuu ku noqdo waa ku qanacsan laakiin kaasaa ka xun yaa loola jeedaa marka arrinta waan jilciye inaan jilciyana ma aheen waa jilcisay halo walaal soo dhawow waan ku maqlaynaa haye
waa ku sugan daqaliin oo dheera Mhm.
waxaan anigu fahmay
haa waan ku maqlaynaa walaal fahamkaaga
sheekada daanfiiriya un guriga Mhm.
marka kow doora doorashadii waxyaaba aad qabsanaysa kibaandhahaagii meel cunbu ku dhacay Mm.
saacaddan hadda la joogo Haa.
reebkaadu ku jiraa
Mhm.
meel fiican ma- meel fiican mari kibaandhaha saas camalay ka mudan tahay sheekada yacni ninka hore waa xun yahay lacagti wax walbaa ku tuntee Haa.
dadka qabanaa hadda bulshada camalka aad baa mahadsan tahay
dhegeysanaa ugu dambeeya mascabo kadibna waan soo waan soo gabagabeynaynaa eh, arrinta fahanka qof waliba fikirkiisa fahankiisa ku xigtaa halo soo dhowow
waawan ku dhawa hadda ayaan raadigisitay waxoogaa waa inaan mashquulsanahay waa aadan cismaan raamoy waxaa laga hadlayaa aad baan oga xunnahay aadan ee, sheekada fahamkaaan ku guda jirnaa halow
cabditax mar laa soo laabtay haddii aan jahil waa ka dhigto Mhm.
labada qof markay isgafto Ha.
jabta loo kala qaaday haa
ee ila tahay mid baa de kolley qaladka yeeshee kaama maaragtay gefka la sheegaya Mhm.
midkaas ay igu xun macnaha saasaan ufahmaynay waxaa garta waa tahay
fahamkiisa aad buu waa ugu tahay wanaagsan.
mascabow saddex dhegeystaan siinaynaa laakiin ma aha qof waliba waxaan weydiinaynaa bal fahankan qof waliba waxaa oga baxay ma aha laakiin ta- een, een, ma aha laakiin tan iyo markaan fahankan bilaabnay qof waliba maxaa oga baxay saddex qof aan siinaynaa maxaa kaaga baxay wax adiga kugu soo kordhaa mise wax maskaxdaada ee mar walba ku jiray oo iminkan aad doonayso in lagu sii faahfaahiyo mise qofka in loo daayo in asaga maskaxdiisa uu- uu uu- uu markaas maalo ama uu tuujiyo bal mascab bal aan ogaano dhegeystayaasha tan iyo markaan fahanka bilaabnay aan saddex dhegeysto oo keliya aan siino intaan qodobka dooda aan sii gelin walaal soo dhow magacaaga
halo walaal eh, soo dhowan ku salaamaya magacaaga
xuseen maxamuud oo dib u salaafay xuseen halkee joogtaa
xarada qaxootiga ifo barnaamijka eh, fahanka bal ka waran
dib aan soo laabtay kaasaa ka xun waxay ila tahay maya maya sug sug sug sug sug sug waan ka gudubnay taas waan ka gudubnay barnaamijka fahanka tan iyo markaan bilownay maxaa kaaga baxay
waxaa iga baxay aqoon kororsi haye see u aragtaa marka aqoon kororsi aqoon kororsi ismaskuulis noga baxay iyo waxweyn baa noga baxay aad baad mahadsan tahay ninkaasi heryaha qaxootiga soo xigaha kalaan siinaya magacaaga soo dhowow aad u mahadsan tahay ninkaas
alo star f m
salaamu calaykum Ma- wacalaykum salaam magacaaga
waa faarax cabdullaahi duusogo dhadhaad faarax haye een, ka waran soo dhawow bal fahanka weli ma la socotay mana dhegaysatay maalmaanta dhegaystay haye barnaamijka waa barnaamij inkaaran oo maaragtay computer sax
marka waa kolley waa wax badan baa ka faaidnay intaan dhegaysanay aad iyo aad maskaxda laga shaqaysiye ah kow ka ah aad iyo aad
marka aad baan usoo dhawanaya shukran dhegeysaha ugu dambe walaal dhegeysa hal dhegeysaan siinaya kadibna barnaamijkan toos ugu laabanayna muscabow hal dhegeysaan siinaya star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa cabdi axmed cagadheer cabdi axmed een, haye
haddii aan barnaamijka hore usii galo horta waxa weye wax badan baa horta yaa horta yaa laga faa'iiday oo laga fahmay ma garato sax inta badanna arrin dadku waxaad u dhiibtaan arrin yar oo sidiq ah oo mataqaanaa maldaabaa u dhiibtaan haye marka ninba siduu u fahmaa sax dadka qaar mataqaanaa dee qaarna mataqaana dad- dadka qaarna waaba iska dhegweyn oo waxba ma fahmaan qaarna inta badanna waxba ay fahmaan oo mataqaanaa dareenkooda foortaa ma garato dhagweyn maxaa ula jeeda aad baa mahadsantaha shukran waa tahay star f m hallow soo dhawow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa saciid cabdullaahi wajaara markale soo laabtay haye siciidow
wallahi barnaamijkan waxyaaba fara badan aan ka faa'iidnay sax
Ee, waxaan u malayna waxaa la bilaabay sanadkan cusub oo marka hore masii jiri jiray aada iyo aad
markan waxaan leenahay waktiga xoogaha nagu kooban mhm
waktiga nalaga yara dara soddon godheeqo nabadhiyan leenahay barnaamij barnaamij madadaalo oo aqoon kororsa wa aad baad mahadsantahay siciid wajeer dhegeystaasi ayaa u dambeeyay aad bay u mahadsanyihin saaxiibadaasi muscabow aan barnaamijka dib ugu soo laabana barnaamijka dhegeystayaal fahanka iyo arrimaha baraha bulshada halkaas aan kaga baxno dhegeystayaasha waa arrin markaasi aan ugu talagelay madadaalo ay sidoo kalena inaan qofka markaasi maskaxdiisa aan ku tuujino sidoo kale uu noqdo qof markaasi fikiri karo oo markaasi isan agtiisa wax uusan ku- eh, aysan ku agwareegsanin laakiin uu noqdo mid markaasi halkaas dhanka iyo badhaadha iyo dhanka iyo jilib iyo meelo fogfog inuu markaasi ka fikiri karo laakiin ma aha deegaanka adiga agtaada ah inaa markaasi aad ka fikirto ama sidee ama s- aa- aad u- hawsha aad u wado ma aha laakiin qofka waxaa laga doonaya meel fog inuu ka fikiro si uu u noqdo qof go-aan hadhow gaari karo oo sidoo kale lagu xisaabtami karo dhegeystayaal waa mahadsantihiin saaxiibayaal fahankaasi halkaas aan kaga baxna dhegeystayaasha eh, bal arrintaas cidka aad ka jawaabta ma lahan ama sidoo kale cid haleeshay ma lahan laakiin barnaamijka dib aan ugu noqono dhegeystayaal iyadoo goordhowna aad maqli doontaan markii tobanka barqnimo hadduu ee bahar ale kana faado malaki iyo sidoo kale mawlid maxamed shuuriye barnaamijkaas si wada jir ah waxaana u daadihinayaan yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil dhegeystayaal haddaba dhib ahnay haddii aan ugu laabana dhegeystayaal kulanka markaasi shalay markaasi ka dhacay madaxtooyada uhuru eh, state house eh, oo sidoo kale ay kasoo qaybgalaan ilaa xildhibaano laba boqol gaaraya sidoo kalena uu ka qaybgalay madaxa xisbiga odm raila odinga maxay tahay ah, sidoo kalena muu cadaysta mowqifkiisa ahaa ama in uu taageerayo madaxa xisbiga odm sanada labada kun laba iyo labaatanka inka- inkastoo laakiin siyaasadda waktigeeda wax eh, bilooyin ay ka dhiman yihiin waa sidee hadafka iyo weliba mowqifka markaas uu ka leeyahay madax xisbiga o d m madaxweynaha dalka uhuru kenyatta haddaba ma cadayso uhuru kenyatta eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal aan fursada markaas u siinanaa fikirkooda aragtidooda si ay markaas uga dhibtaan fah ee, dhegeystayaal iyo weliba arrinta markaasi haddaba madaxweyne uhuru kenyatta muu cadaystay mowqifkiisa ah in uu taageerayo madax xisbiga o d m ee weliba daliilna iyo weli may u tahay ama sidoo kale cadaynna may u tahay dhegeystayaal kulanka markaasi shalay madaxtooyada ka qe- uu ka qaybgalay madax xisbiga o d m iyo weliba xildhibaano gaaraya laba boqol oo baarlamaanka iyo weliba golaha sanadka ay iskugu jiraan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal soo dhowo magacaaga waa maxamed nuur from banaanig Maxanu- maxamed nuur eh, banaaney waa ninka ah, siyaasad oo keliya ka qayb qaato waxyaalo kale aan ka qayb qaadanin haye soo dhowow ha ha waa runta aniga
haye aniga siyaasadan gaara inta kale nafaas uma hayo kowdha aad iyo aad laakiin ilaa afar labaatan saa ka qayb qaato waan rabaa laakiin nafaaska dhib igu ah Mhm, laakiin arrimahaas ayaga markii laga hadlaya aan arko raadigan saan u furo mhm, ogo danta hataa dibaa u dhigaa mhm.
sidaan u danaynaya kowdha aad iyo aad weli siyaasadan marka uu baaba afaariis ku jirta maarata Aha, yaa gala laakiin mudda ninka kale marka la hadlaya hataa raadiga ma shidayo mhm.
marka waxaa waaye horta shir oo madaxweynaha haggiisa haddaan aado Aha, madaxweynaha tiis banaanka iska taala qarsoodi ma aha aad iyo aad maalintii waxaan sheegnay bilaa twenty eighteenki Aha, after now aha.
ee banaankuu taagan yahay oo muranku ma jiro sax sababtoo ah b b i aa ognahay sax wixii la soo mariyaa ognahay hadda tii dara hataa xisbiga ee baarlamaanka hadda la geynayo collisionka maarad Aha, hataa b b i oo si- oo salbeeb ah ma garat mhm.
ayadana aad buu ugu lug lahaa anagana waan kula faraxsanahay waan taageersanahay aad iyo aad sidii shalay dhacdayna ayagana waa un muhiimad kale oo ninkii meeshan ahaa hadduu uu waxgaranayo Aha, uu iska- guruu iskagu xiri lahaa waay qaad banaan aan soo baxaynin aad iyo aad marka ninka bacdan xishoona ahayd mogi Aha, arrintaas ay madaxweynaha banaanku taagan yahay mhm, isuma qarinaayo mhm.
wuxuu rabaa in waddanka mustaqbal uu tago ma garat Aha,
marka horumarka waddanku doonaya kenya eh, east africa wadamada ugu horeeya ku jirtaa aha.
Eh, wadamada qaaradda africa maanta marka saan loo fiiriyo number one ayaa laga rabaa ma garat aad iyo aad waa waddan horumaro dadkiis dhan aqoon iyo teknoloji ku horumareen waaye aad iyo aad marka wuxuu rabaa in ay waddanka uu sii socdo naftiisna dhalinyaree waaye uu xilkuu dhamaystii mogi inuu meel aado mar rabo ma garat aad iyo aad marka in si xushmo leh oo nabadgelya ku noolaa d b i-na hadduu uu ninkaan soo galana Mhm,
waa imaana d b i maadaama madaxweynaha nin oday ee waddanka si dhinaca ku xukumaya noqon weliba bremer inuu noqonaya ay wasaaran taageeraysanahay ma garat aad iyo aad
marka wuxuu sukumeynaya kulley dan baa ugu jirta dantan anna dhan baa noogu wada jirta keligiis ma aha aad iyo aad laakiin in siyaasadda ka baxaya aan loo malaynayn siyaasadda wuu ku jiraa cusbagaas hadduu ninka ku guurayso oo la hagaajiyo dhac birta waxaa arkaysa oo leeyahay hesweeraha waddanka leeyahay arki doontaan aad iyo aad maa gartay marka eh, waxaa leedahay taageeradiisa kalamuuga banreela odinga may banaanka taala benda usibende waay aad baa umahadsan tahay maxamed nuur u mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaha halo wacalaykum asalaam waraxma raada sigahay fadlan Mhm.
ajirol bandera manera waa kusoo dhawaynaynaa barnaamijka u gudagal fikirkaaga
si wanaagsan waa dhowahay waa idin salaamay waanu kaa gudonnay
dawlad hur gura gala haa
hadda hur waa cadaystay muxuu caddaystay warkiisu waa cadyahay haye
dhaxda ma dhigin haye
waxay noqon doonto laakiin lama ogo haye
waxaa horda waxaan malaynayaa hore toban sano waddanka soo xukumay haa
tobanka sano uu soo xukumayna waddanka waa aragna meeshuu maraya haye
xag siyaasad noqotaa xagga dhaqaalaa noqotaaba Mhm.
waddanka maalinta uu qabanaya asaga gacanta uu ku qabanaya Mhm.
waddan hodan buu ahay haye
maantana waddanka gacan kuma jiro waa gartay
kabaaka maalinta soo gelaya wuxuu yidhi Mm.
shacab taajir oo dowlad fakri baa nuu imaado buyi haye
laakiin inaan dowlad taajir ka dhiga shacabkana afar ka dhiga waan ku talagalaa buyi haye
wuuna sameeyey haye
maanta boqolka shilin oo doolarka ay kaya lacag kaya meel ay maraysaa meeluu maraa mana wad bogsayaan malayna sax
waddanka deyn baa la gooday Mhm.
waxaa hadda maanta raashinka maciishadii wax lagu yeelalay Mhm.
macnaha waxaa waaye faa'iido dambe oo hadda macnaha oo raila uu keenayo ama uhuru uu keenayo Mhm.
aniga kulley shaqsaanta iima muuqato yaa faa'iido keenaya marka
horda waxaa la yidhi ninka wadaanta ceel ugu gooday Mhm.
intuu gedaa firfiiri haa
ayuu wax garabtaan oo soo bixiyo waay marka loodina u oomanta waa gartay
cidno ma qolna buu yidhi cidna uma maqna cidno uma maqna haye
kenya horta sida ay noqoto koroshinkeeda saa'id buu noqday Mhm.
ninkaa kale hadda la tartama wuxuu talinaya isaga laftiisa Mhm.
walahi laftiisa hadda anaga lafteyda ma ammaanahayo haye
waanaha shanta sano siyaasada isku soo jiro wasiir aad noqday mana dhamaysanan laakiin waa ogsoonaa maas tilaabta uu ka bilaabay waana ogsoonaa haye
duqaanay rayla laleeyahayna haa
kolleyba hadda huuru waxaad ku hogaaminaya asaga horta hogaaminaya oo howsha ku wad haye
hadhowna la talin buu yeelan doonaa asna Mhm.
marka kolley waxay noqon doontaa allahu aclam laakiin aan hadda faa'iida maanta hadda rayla lagu taageero faa'iidaas keena uu leey aan leeyahay waa gartay marka waxaa leedahay een, uhuru uu taageerayaa raila imika si bareera si cad
si cad waaye laakiin waxaaba khatarteeda ay leedahay Mhm.
waxay noqon doontaa allahu aclam allahu aclam hadda qisasay macnaha kama hadli karna cilmi qayb laakiin hadda waddanka isagoo dhisan oo dowladda oo ma garanaysaa oo waqtigan weliba aan la gaarin haddii dadki la kala bixiyo baarlamaanka la kala bixiyo Aha.
macnaha hadhow siyaasadda inay si kale isu ka bedesho oo macnaha xoogaa buuqaad ka imaado haa
ayaaba leed ayayba macnaha u ogtahayba waa gartay aad baa mahadsan saaxib oo salaam salaam saaxiibkaasi wuu mahadsan yahay mandheera uu naga soo wacayay ee, waan nooga mahad celinayaa fikirkiisa iyo qaabka wanaagsan ee barnaamijka uu qayb looga soo noqday Ee, waxaa mudaa in dhegeystayaal dhegeysto kale fursad aan u siin karin barnaamijka oo wakhtiga warka barqanimo ayaana soo Inkastoo haya aan arkaya dhegeystayaal dhegeystayaal masacbo aad u tiro badan ay soo wacayaan si haddana wanaagsan barnaamijkan ay ka qayb qaybta qaataan.
labaad ayaan usiin doonaa eh, fursadaasi dhegeystayaasha Eh, warkaa dhegeysan doontaan akhyaaray eh, barnaamijka si guud waxaan maanta oga hadlaynaa amaba eh, ku diiradda ku saaraynaa waa kulankii shalay ay ka dhacay aqalka madaxtooyada ee madaxweyne uhuru kenyatta ku casuumay xildhibaanada taageersan isaga iyo raila odinga iyo sidoo kale intaasi ay muujinayso eh, sida in si bareera uu markaasi eh, gacan uu hiil yaho oo la garab taagan yahay raila odinga doorashada soo socota waa hagaag isku soo noqod wanaagsan mar kale dhegeystayaal warkii barqanimo ee soo dhegeysteen iminkaan dib ugu soo laabano barnaamijka hoggaan kasta xaaladda dalka qeybiya ugu dambeeya barnaamijka ayaan gudagelaynaa iminka daqiiqadihii ugu dambeeyey ama daqiiqado kooban ayaa inoo harsan intaasna waxaan doonaynaa in mar kale dhegeystayaasha aanu fursad u siino barnaamijka si ay qayb uga soo noqdaan oo iyaguna fikradahooda inoola wadaagaan waxaanu barnaamijka maanta ku eegeyna waa kulankii shalay ka dhacay aqalka madaxtooyada state housekaas oo madaxweyne uhuru kenyatta wuu ku casuumay e, xildhibaanada taageera isaga iyo weliba madaxa o d m raila odinga kulankaasi oo sidoo kale uu ka soo qayb galay mm, ra-iisul wasaarihii hore ee dalka raila odinga waxaana maanta barnaamijka e, aan markaasi si gaara diiradda ugu saarayna waa sababaha markaasi ka dambeeyey in xildhibaanada taageersan heshiiskaasi iyagu keliya lagu casuumo oo daaqadda looga tuura kuwa taabacsan william ruto iyo in arrintani ay bannaanka keenaysa taageerada madaxweyne uhuru kenyatta ee musharaxnimada raila ee xilka madaxtinimo uu la garab taagan yahay hiil iyo hoo ka hor inta ay doorashadaasi dhiceen eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba saddeed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha wicitaanka ku jira aan siiyo fursadda si ay fikradooda nala soo wadaagaan dhegeystaha qadka ku jira aan siiyo fursadda ee dhankaasi iyo wicitaanka halo ka xumahay xigaha Hello. asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
mustaafo waa kusoo dhaweyna magacaaga inoo sheeg
waa yuusuf duujise haye fikirkaaga yuusuf
duujis waa kusoo dhaweyna fikirkaada in la wadaag
fikirkayga waxaa weeye aha
madaxweynaha waa iska cadda arrintiisa oo hadda taa iyada hadda wax moral ku jira aha
ma aha sidaan hadda arkayno inkastooba siyaasad aan la qiyaasi karin laakiin hadda egan wuu cadaysta haye
midda kale ah
buqan raila ah ah wakti badan buu horta ka caakufo horta maanta inuu helo waa iska fiicnaan leh haye waa garta wakti badan ba waa lii dhacay iyo kana iska marka midda kale madaxweyne ku-xigeenka waxaan leeyahay mm
nimanka horta beriga horeba saddexdoodan oo di- aan beriga ahay way isla ahayn soo ma ahan labada kun iyo toddobadii haa Mhm.
marka waxaa leeyihi hodqiyaa hog waxaa leeyihi hodqiyaana haqooyin haddaan qodur hadheereen ku dhici doontaan moog waa garta
ninba marba fikta la kacdaa haddana marka dambe waa kay isla baxeen ruuti iyo hadda madaxweynaha iyo isla baxeen haddana oo rayla ay dhinac ka mareen haddana Mhm.
marka hadda egi maxaa u malaynaya Mm.
tiiba baashi ku jirta ha qiyaar haqooyin hadheeraanta maxaa male ruuta godki uu ku dhaca u malayn khiyaarada beriga dadka qodaa ay ku jiraan u malayn ee duqo egi rabtiraana Hee.
marka waxaa male godka hadda egin asa ku dhacaya midda kale madax duqan isagana marka kenya hadda aan ku fadhina duqmaadeedi waxaa maqlay udhiga iyo kiyaata iyo duqoyda hore aan namashan tahay usoo halgamay wadanka ay ku jiraan maqlay odayga raila miya
haa aabihiis iyo awowgii waay meelahaas udhiga wax dhiga maqlaye aha oo abihiisa aa haye
marka hadda maanta inuu iska helo waa ficnaada shantaw sano umuuna qaacay shantan kuma soo noqonaye haye iska hel iska hel ma Waana- jirto laakiin waxaa la dho
haa waxa iska hela dha ma jirta tartan iyo maarata awood badan ba egan laakiin madaxweynaha hadda saan arkaya ani dhinaca rayla buu u janjeeranahayaa waa garta kulankii shalayna kulankii shalayna arrintaasi ay muujinaysaa soo maahan kulanka shalay arrintaas ay muujinaysaaye waa nin oday laguma darsanaaye Mhm.
si nabadgelyo allah na sheego aad baa Waa ku umaadsantahay salaamay.
waa kaa qaaday halo star f m wacalaykum asalaam waraxma
markaad barqo wanaagsan qoyo beer waay waxaana wanaagsan ruqya
walaalkay anaha ilata qaranka shalay inaa macnaha isu dhawasho fara badan agtooda ka jirta Mhm.
madaxweynaha iyo rayla Mhm.
kale inaa haddii madaxweynihii wadanka oo macnaha wadankana falka faraha badan u lahaa isagana labadooda istaageerayaan taageero fara badan inuu helayaan filaha anaga qaranka kaley waa Rail- taageero fara badan inuu helaa raila odinga ayaa taageero badan helaya waa ilata aniga hadda kaley madaxweynaha dawada firaaca wasiirin fara badan u wadaa marka Mhm.
kule inuu taageero helayo waa ila tahay ninkaas kalena inkastoo shacabka oo danyarta ah siro kolan usoo qaadaa oo macnaha oo shacabka danyarka aad u danaynayaan haa
dhanka madaxweynaha iyo raila unbaan xijinayaan waa gartay aad baa umaadsantahay xigahan siiyo dhegeystaha kale qadka ku jira yuusufow hagaag halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waxaan ku salaamata wax wanaagsan waa salaad raxmaan qaasa waa ay gaarate bar qalamida waa kusoo dhaweynayaa salaad
Eh, haddaan u guda galo haa
horta eh, madaxweynaha inuu hudlay mataqaana een, raila inuu maarata taageer u muujinayo wax iska cado hadda wax la qarqarinhayo maaha haye si inkastoo si bareer ah uu uu public kale u dhihin waan taageeraya
ah kulley wax moogtahay inkastoo afka aan laga dhihin waxaa waaye saanshaanta maarata waxaa waaye ficilkan la iska dareema moogta saas waay
marka laakiin kulley dadka horta wax kulley waxa waye dad badan wax looma tilmaamayo oo maaragtay saan yeela saan yeela lama dhahayo nin walba ra'yi buu leeyahay marka ani waxay ila tahay eh, inay kulley taa waxba soo kordhinayn haddii oo wax maaragtay la midaynayaan oo isbili oo lamojaaga hadda ay sheegayaan ha
haddii wax la midaynayo maaragtay horta dadkao dhan baa loo yeeri lahaa dhihi lahaa maaragtay nima yahow aan midowna la dhihi lahaa mug haya
kalka qabsaanta intaan iska daayna maaragtay aan midowna oo maaragtay aan heshina oo maaragtay dhinaca waddanka aan wadnaa la dhihi lahaa saas waay
marka haddiiba kulley wax la kala wada oo maaragtay wax la kala jiidinayo kulley horta waa uun kala qaybin baa ila muuqataa ana kujey kulankii shalay
aa Mhm.
wax unbaa la kala jiidinhaya oo dad unba taageeran baa la kala jiidinhaya waa garta
taasna haddee waxay ku xiran tahay kulley waqti baa dhimana ha
Eh, sida haddee nimankan ay wax usoo kala jiitaan haddee niman badan oo hadda weliba inay meel un ay isbahaysiga maaragtay ay ku biiraan u baahan baa jira sidii maaragtay nimankii hore oo maaragtay xisbiga maaragtay oo dhiidan badnaa saas waay
marka kulley taas waxay un ku xiran tahay ila tahay aniga sidii ay iyagu soo kala jiitaan unbay ku xiran tahay laakiin tan waa hadda kulley si wax usoo kordhina wey umalayna inay jirto aad baa mahadsan tahay salaad aan ku shalaa
halla malaba dhegeystaan siyo hallo hallo dhegeyste السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
أحمد النيلول كان سوى علي مسأل ماك بين السلام waa ku- waa kaa qaadnay soo dhow axmed
هذه ودان كل كلام haa
معناها arrintii bulshada madaxweynaha sidaas ku qabtay waxaa waaye waa waa taageero cad oo muuqata ma garat waa garta
mana qarsoona haye waxaana filaya adaa si fiican u taxliilisay saaka waan dhegeysanaya haye
marka taas horta ma qarsoona oo macnaha barnaamijka sidaaba ku saabsanaya horta taas waa caddahay waa garta dacweynuhuna ma qarsano hadda ka hor buu maad aragtay haddee mar iyo laba iyo saddex iyo afarba kama hadlin haye
arrintan kale marka haddaan usoo galo oo maad aragtay saaxiibka yuusuf iyo dad guruuba ay qabaan ama ama xisbigan tanga tanga haa oo ay leeyihiin macnaha eh, eh, eh, macnaha eh, eh, waa in madaxweynaha qaraha kala baxaa iyo waa in xagga la baxaa yuusuf yuusuf bakad miyaa ku jeedaa
bakad haasaa
bakad waa isdifaaci karaa waan filayaa oo ku maqlaa
waxay maqlayaa saaxiibkeeda wey, waa salaamaya haye
marka soo koob walaal soo koob meesha kuma jirto wadanku waa dimuqraadi ma garan mhm
Eh, faraha kala baxa waxa dhaha ma jirto wadanku waa dimuqraadi madaxweyne ku-xigeenku asagaa yidhaahdaa dadkan lasoo wado oo la keenahayo dadka un- doorashada macnaha dadka unbaa wax doorta ee wax la keeno waxba waxaas isagaa sheega ma garan mhm
aniga haddana dhahayo waxaa faraha kala baxo ma garan waa garta
marka wadanku waa dimuqraadi madaxweynuhu cod buu leeyahay codkiisuu dhiibanhayaa haa qofkuu rabuuna ku taageerahayaa iyo meeshuu rabo waa garta aad baa mahadsan tahay taasi saaxiib waa mid taasi waa mid midda kale mhm mhm inoo soo koob walaal midda kale haa waa soo koobaya midda kale madaxweynuhu waxaa weeye saamayn badan buu leeyahay ninka la yidhaahdo muscabow aha madaxweynuhu waa madaxweynihii fadhiya waa sittan president sax
Eh, siyaasadana kama bixin marka waxa weeyaan eh, madaxweynuhu siya- eh, wuxuu leeyahay saamayn badan buu leeyahay saas meeshuu wax u wado iyo ciduu taageerahayana wuu cadeeyey horena wuu cadeeyey haddana wuu cadeynayey mhm marka waxa weeyaan eh, arrinta madaxweynuhu halkaas u socotaa xisbiyadaasaa la dhammaystirahayaa azimiyahaasaa la hagaajinhayaa waxa weeyaan hawshaasay u socon haysaa aad baad umahadsan tahay saaxiib asalaamu calaykum salaamaya waalaikum salaam shukran dhegeystayaal mahadsan yahay idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal halkaasi aan kusoo afiinay barnaamijka hogaanka si wada jira usoo saareen yuusuf bakad iyo sidoo kale mustacba ismaaciil dhegeystayaashana qayb ay kaga noqdeen dhanka fahamka hogaanka iyo sidoo kale baraha bulshada iyo weliba arrimaha qodobka saaka markaa miiska inoo saarnaa weliba qorshaha iyo ajandaha iminkan in markaas u cadaystay inuu taageerayo madaxa xisbiga u dhiyam raila odinga sanada labada kun iyo labaatanka iyo weliba inay daliil u tahay doorasho dabcan kulankii shalay madaxda markaas ay ka qayb galeen ee dhanka baarlamaanka dhegeystayaal idaacadda star f m halkaasi aan kusoo afmeeray barnaamijka dhegeysta waxaynu balana maalinta berito dhacdooyinkii wargeysyada caalamka waxaa ay ka qoreen oo sabti waliba dhegeystaan soo najeeday anigu yuusuf bakat waxaana markaasi kulmi doonaa si rasmi ah barnaamijka hogaanka haddii ay bahraali ka noqdo dhegeystayaal ee sniinta soo socota biinillahi tacaala inta kor waxay naga tagay sidaasi nabadgelyo shukran shakuuro shukran jaziilan dhegeystayaal waxaynu balana waqtigaasi inta kor waxaynu mawjada iska bedelin ha iska wacinin si aad markaas u heshaa wararkii barnaamijyada idaacadda ka baxo halkan waxaan kusoo gaarna adiga la-aanta meel ma gaari karna dhegaystayaal halkan aan kusii wada jirno aan sii wada joogno dhammaanteen si aan guul u wada gaarno dhegaysta mahadsanediin dhammaantiin shukran shakuuran